الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون waxaan kusoo dhex jirnay suurat alcankabuut aayadda lixdan iyo afraad ayuu darsigani ka bilaabanaya allah subxaana wa tacaala wuxuu yihi wamaa haadihi tani maynan ahaanin alxayaatu ee nolosha addunyaa ee liidatahay maysan ahaanin ilaa lahwun wax lagu daaha mooye walacibun iyo wax lagu ciyaaro waina addaara daarta alaakhirata ee dambe lahiya iyada ayaa alxayawaanu nolosha dhabta ah low kaanuu hadday yihiin yaclamuuna kuwa og fa idaa goortii rakibuu ay fuulaan filfulki doomaha dhexdooda dacaw waxay u yeedhaan waxay baryaan allaha alle ayay baryaan mukhlisiina xaala ay yihiin kuwa u saafi yeelaya oo u barax tiraya lahu alle addiina diinka baryada iyo hoggaansanka iyagoo u barax tiraya falamaa goortii najaahum uu badbaadiyey ilalbari berriga markuu u badbaadiyey berriga xaggiisa markuu u samata bixiyey idaa markaaba hum iyagu yushrikuuna kuwa la wadaajinayo weeye alla subxaana wa tacaala liyakfuruu maxay ula wadaajinayaan liyakfuruu inay ku kufriyaan daraaddeed bimaa shayga aataynaahum aanu siinay iyo waliyatamatacuu iyo inay raaxaystaan darteed fa sawfa yaclamuuna dib bay ka ogaan doonaan bu alla yidhi subxana wa tacaala noloshan aynu ku dhex jirno oo alla subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay inay liidato ayna qiimo lahayn oo nolosha adduunyada ah waa waxaa lana leeyahay iyadoo dhan waa lahwi iyo lacib lahwiga waxaa la yidhahdaa waa shayga lagaga mashquulo ama lagaga daaho wax isaga ka muhiimsan macnaha adduunyada wax iyada ka muhiimsan baad kaga daahaysaan ood kaga mashquulaysaan waxay idinka mashquulinaysaa nolosha aakharo oo iyada ka muhiimsan lacib weeyaanoo markaad u fiirsato waa shay ciyaar ciyaaraho dee shaygu hadduusan kuu joogaynin oodan ku waaraynin maalmo intaad wakti ku qaadata aad kala tegaysaan waa sida ilmaha yarkee gelinka hore intuu guryo dhiso oo magaalo dhan sameeyo markii la gaadho duhurkiiyo qoraxda kululaatana uu ka tegayo saasoo kaleeta macnaa waa lacib waa shay lagu ciyaaro iyo shay lagu daaho oo shay ka muhiimsan lagaga mashquulo lagaga daaho amaa daarta dambe iyo degmada dambe iyada ayaa waxay tahay nolosha dhabta ah lahiya alxayawaan xayawaanka waxaa la yidhaahdaa bimacnaa alxayaatu daa'ima nolosha dhabta ah ee joogtada ah een dhammaanaynin waa midda dambe hadday saa wax u og yihiinna hadda midda joogaysay dooran lahaayeen oo middan ciyaar ciyaartay liidataa iyo ka dooran lahaayeen low kaanuu yaclamuuna hadday wax garad yihiin lakin waxbayna garanayn macnaha waxaa laynagu celiyey oo laynooga warramaya haddana shalay soo qoladii laynu soo weydiiyey yani aayadihii u dambeeyey ay ku saabsanaayeen oo la yidhi haddaad weydiisoo tidhaahda yaa samaawaadkiiyo dhulka abuuray qoraxda yaa abuuray dayaxa yaa abuuray waxay ku leeyihiin allah yani haddaad weydiisoo tidhaahdo yaa roobka cirka ka keena oo dhulka ku nooleeyo wax kaga soo saara waxay odhanayaan allah ayagoo taa rumaysnaa bay haddana weliba marmarka qaarkood baryadana ilaahay bay u goon yeeri jireen fa idaa rakibuu fi lfulki doomaha markay fuulaan ooy badda galaan oo ay khatar markaa dareemaan oo intay mawjada ku kacaan ay halis galaan markaasoo kale waxay dhihi jireen meeshan waxaan ilaahaygii sara ahayn wax kama qaban karo dhagaxyaanta yaryaraydoo dhan waa halmaamaya markaasi waxa weeye ma maqlaysid iyagoo sheegaya ilaahyadii yaryaraa alle keligii bay markaasi ku cararayaan alle keligii cid kale markaa ma garab dhigayaan cid kalena u yeedhan maayaan mukhlisiina lahu diina baryada iyo yeedhashada markaa isagay u saafi yeelayaan oo u gooni kaga dhigayaan waa xaalad khalas ah khatar a markay galaan maxaa yeele waxay isleeyihiin xaaladaa waxay og yihiin dhagax ay meel kaga yimaadeen inuusan waxba ka qaban karin sanamna inuusan wax ka tiri karin laakiin xaaladaa culus allaha sare ee kownkan maamulo unbaa wax ka qaban kara iyo rumaysan yihin isagay markaa ku cararayaan mukhlisiina lahu ddiin markuu ka badbaadiyo oo uu banaanka u saaro oo mawjadihii iyo khatartii ay galeen intay ka baxaan ay beriga u baxaan oo magaalooyinkoodii tagaanna markaasay waxay soo ceshanayaan asnaamtii ay halmaameen markay badda khatarta galeen war wixii markaad u baahateenba aad ka tagteen mar aad banaanka usoo baxdeen oo aydan u baahnayn maxaad ilahay ugu garab wadaan saas ilan markaad ilaah samaysanayso ilaah shaqadiisu maxay tahay ilaah shaqadiisu waxay tahay markaad khatar gasho in wax qabto oo wax kuu qabto markaad khatarta gashayba haddii aad adiga laftaadiiba ku kalsoonaan weyday hade maraad ladan tahay ood banaanka joogto maxaad uga baahanta soosalis weydiin lama markaasay ilaahay ku garab wadaanoo aadahayaano codsiga u geysanayaano yani baryahayaano waka marka tanaaqudkooday kutusaysaa macanaha ayib maxay saa u yeelayaan waxay u yeelayaan inay ku kufriyaan waxaan siinay bu rabbi ilahi subxana wa tacala nicmadii ilaahay siiyey inay ku kufriyaan bay u yeelayaan iyo inay waxoogaa raaxaystaanoo adduunyada maalmaha ay ku nool yihiin inay raaxaystaan way ogaan doonaan bu rabbi ihi subxana wa tacala waxa ay samaynayaan dib bay ka ogaan doonaan wamaa haadihi tani maynan ahaanin alxayaatu ee nolosha addunyaa ee liida tahay ilaa lahwun wax lagu daaha mooye walacibun iyo wax lagu ciyaaro mooye waa uun daahid iyo ciyaar un wax ka badan ma ah wa ina addaara daarta alaakhirata ee dambaysa la hiya iyada ayaa alxayaatu nolosha dhabta ah iyadaa noloshii dhabta ahaydo nolol saafi ah oo wax calwiye aan lahayn daa'imoon laga tegaynin barwaaqoo dhan dhex taallo taas wey macana low kaanuu hadday yihiin yaclamuuna kuwo og oo saa wax u garanayana maynan tan xunta a doorteene taa joogaysa ee daa'imka ah bay door bidi lahayn wey macanaha fa idaa goortii rakibuu ay fuulaan filfulki doomaha dhexdooda dacawow dacaw way baryaan allaha alla ayay baryaan markay doomaha fuulaan oo khatar galaan wey macanaha waa kaan soo marnay waidaa massakum adurru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa iyaah falamaa najaakum ila albari acrabtum markii macnaha waxa weeye dhibku idin taabto badda dhexdeeda markay dhibaata idinku taabato cid alle cidaad baryi jirteenoo kulli waad halmaamaysaan waa idinka lumayaan alla mooye markuu khatartii idinka saaro oo berigii iyo banaanka idin bixiyana waad ka jeesanaysaan oo dhagaxyaantii waxba qaban waaye markay khatartu timid baad aadaysaan xaggooda macnaha ayadaasay la macnaha waa ka cikrimat bin abi jahl kutubta siirada ayaa qora cikrimat bin abi jahl nabigu markuu maka qabsaday sal alay waslam buu cararay doon buu ku fakaday doon macnaha waxa way socota ayuu raacay doontiibaa marka khatar gashay iyagoo badda dhexdeeda maray markaasaa waxay yidhaahdeen maanta tan ina haysataa cid kaloo wax ka qaban karta ma jirtee aynu ilaahay u yeedhano cikrima markaasaa wuxuu yidhi wallaahi lain kaana laa yunji fi lbaxri hayruhu falaa yunji fi lbari aydan hayruhu ilaahay baan ku dhaartee badda dhexdeedaba hadduusan isaga cid aan ahayn ayna wax badbaadin karin markii beriga loo baxana isaga waxaan ahayn wax ma badbaadin karo ballan waxaan ku galay buuhi ilaahu maanta tan haddaad iga samata bixiso inaan maxamed u tagoon gacanta gacanta u saaro oon islaamo ilaahay subxaana wa tacaala waa samato bixiyey sabab bay unoqotay si usoo socday buu nabiga u yimi sal lay slam uu islaamay cakrimat bn abi jahl radi allahu canhu markii dambena wuxuu ahaa saxaabadii dagaaladii macnaa waxa weye furus iyo lala gelay hogaaminay buyuu ka mid ah macnaha marka waa saas ha yacni adiga xaaladaad khatar gashay kii haddaadan iskuba halayn karaynin hadda xaaladaad ladan tahay waa kasii xagjirtaay xaaladda khatarta ah allah aadu kaydsata eed isku halaysa kaa un caawid markaad ladan tahayna macnaha fa idaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin waxaase ka cagsha badan dadkeenna qaar ka mid ahoo markaa xaaladdu ay halis tahayba aan ilaahayba magaciisa soo qaadanin awge sheekh hebel iyo awliye allah ungdhi bal aduu arg markay khatar galaan markaa unbayba ilahay ka tagaanba oo malaha waxay isleeyihiin ilahay baa awliyadaa ka sokaysa ilahay nasrigiisu goorku soo gaari waaba fog tahay tii awliyadaaba halkanahe bal awliyadii ka hormari buu leehy markaasaa awliye allah iyo awge hebel iyo sheekh hebelow iyo baad arkaysa macna bal adigu macnaha wax way jidhaya wax yar hadduu baabuurku jidka ka yara boodo bal dadka dhawaaqa ka baxay dhegeyso adugu bal dhawaaqooda wax yar dhegeyso waan la yaabis meeshii carabtii gaalada ahayd ay dhihi jireen allah keliya marka ay ilaahay dacwada iyo baryada u khaalis yeeli jireen kuwani waxay u khaalis yeelaan sheekh cabdiqaadir jilaani iyo uweys so wax hariiba maha waa wax hariib meesha dadku gaadheen oo jahligu la gaadhay iyo aqoon daradu khatarteeda leedahay meel halis wey maana saas weya fa idaa goortii rakibuu ay fuulaan filfulki doomaha dhexdooda dacaw waxay baryaan allaha alle ayay baryaan mukhlisiina iyagoo u saafiyeelaya oo u baraxtiraya lahu alle addiina diinka yani baryada iyo hogaansanka laga wada falamaa goortii najaahum uu badbaadiyey ila lbari beriga xaggiisa markuu u samata bixiyo iyagoo badqaba uu beriga u saaro oo khatartii ka bixiyo idaa markaaba hum iyagu yushrikuuna way la wadaajinayaan oo allah iyo kuwii ay ka tageenba wax isugu darayaan oo kuwii baryayaan manaa liyakfuruu laamtaasi liyakfuruu ah laamu tacliil waa laga dhigi karaa waxayna laamu tacliil noqonaysaa markii ilaahay qadarkiisa la fiiro sidan ilaahay baa qorsheeyey maxay tahay xikmadda ku jirta xikmadda ku jirta ay waxa weeyaan inay nicmadii ilaahay ku kufriyaan maalmana sii raaxaystaan markii marka ilaahay qadarkiisa loo fiiriyo laamu tacliil bay noqon ayaga ficilkooda marka loo fiiriyana waxay noqonaysaa laamul caaqiba waataa macnaha kusoo marnay markaynu soo marnay suurat lqasas saas macnaha liyakfuruu inay kufriyaan daraaddeed bimaa shayga aataynaahum aanu siinay inay ku kufriyaan daraaddeed waliyatamatacuu iyo inay raaxaystaan fasawfa yaclamuuna dib bay ka ogaan doonaan ama liyakfuruu laamulamarna waa laga dhigi karaayo liyakfuruu ha kufriyeen bimaa aataynaahum waxaan siinay ha ku kufriyeen waliyatamatacuu ha raaxaysteenoo adduunka intay doonaan ha daaqeenoo ha cuneen fasawfa yaclamuuna dib bay ka ogaan doonaan markaana laamulamar bay noqon iyadana waa la mari karaa awalam yarw annaa jacalnaa xaraman aaminan wayutakhaطafu nnaasu min xawlihim awalam yaraw miyaynan arkayni annaa anagu jacalnaa inaan yeelnay xaraman xaram inaan yeelnay xaramkaasoo aaminan aamin ah waalxaalu wayutakhaطafu iyadoo la kala dafayo annaasu dadkii min xawlihim dhinacyadooda laga kala dafayo afa bilbaaili ma waxaan jirin bay yu'minuuna rumaynayaan wa binicmati illahi alla nicmadiisana yakfuruuna miyay ku kufrinay waman adlamu yaa ka dulmi badan minman cid iftaraa abuurtay cala allahi alla korkiisa kadiban been ku abuurtay aw amase kadaba beeniyey bilxaqi xaqa beeniyey lamaa goortii jaa'ahu uu xaqii u yimid alaysa miyaysan ahaanin fii jahannama jahannamo dhexeeda miyaysan ahaanin mathwan meel lagu nagaado lilkaafiriina gaalada miyaysan u ahaanin gaaladu meelay ku nagaadaan miyaysan jahannamo dhexdeeda ahayn waaladiina kuwa jaahaduu jihaaday oo dadaalo halgamay fiinaa dhexdanada lanahdiyannahum walle inaanu hanuunin oo hanuunin subulanaa jidadkanagaanu ku hanuuninayna wa ina allaha allana lamaca almuxsiniina kuwa samafalee camalkooda hagaajiya ayuu la jirankooda yaha la jira macna aayadan awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan qoladii nebi maxamed ka dhashay oo reer qureysheed oo beledka ilaahay yacni sababtiisa barwaaqo badan ku haystay ayay macna waxa way ujeedaan miyaynan arkaynin inuu ilaahay xaram aamina u yeelay xaram aamin ah ninkii soo gala aamin u yahay dadka degani aamin ay yihiin ayadoo weliba dadka hareerahooda degani ayna nabad ku noolayn la kala dafayo islaynayaan ayagu laakiin maadaama ay maka degan yihiin beledkaa ilaahay ee meesha ku yaalla iyo kacbadaasi meesha ku taalla sababteeda bay nabad ku yihiin dagaal kama dhaco dhexdooda isma laayaan hadday safartoodii iyo hantidoodii iyo ganacsigoodu shaam markuu usii socdo ama uu sii socdo yeman usii socdo marba haddii la yidhahdo waa ree maka waa quraysh waa nimankii beytka ilaahay deganaa intaasay ku nabadgelayaan war khalqigii kaleo dhan carabtii oo dhan rabaadiyii qabaaishii way iscunayaan idinkiina nabad baa tihiin oo ilaahay baa nabad idin siiyey miyayna arrinkaa fiirinayn wey macnaha yacni liilaafi qurayshin ilaafihim rixlata ashitaai waasayf falyacbuduu rabba hada albayt aladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawf yani beytkan ilaahay oo kacbada iyo beledkiisan xurmada leh sababtiisay nabadgeliyana ku daaqsanayeen gaajadana kaga baxayeen marka beytkan yaa iska leh allah baa iska leh allihii sababtaa idiin yeelay aad ku nooshihiin caabudaa laleeyahy macna afa bilbaili yu'minuuna ma waxaan jirin bay rumaynayaan marka maxay tahay asnaamtan iyo dhagaxyaantan ay rumaynayaan iyo baailka alla nicmadiisana ma ku kufrinayaan allaha nicmada bixiyiba xaq leh in nicmadiisa looga mahad celiyo la caabudo keli amaa dhagaxani waxba kuguma tarin waxbana kuma siinin wahaakadaa khalqigoo dhan baa la mid adiga markaad allihii ku abuurtay caafimaadka ku siiyey xubnahan isugu kaa daray xoolaha ku siiyey wax walba yani isugu kaa rakibay marka intaad ka tagto aad makhluuqan waxba kugu biirinin aadayso soo baatil aada rumaysay iyo nicmadii ilaahay ku kufriday ma maxaad ka dooni waxbaba kuguma tarin allihii wax walba ku siiye gacanta kugu hayay baa meeshan kuu joogay oo ii kaalay kule addoonkaygiio saas wey macnaha yaa ka dulmi badan marka laba ruux baa khalqigii ilaahay ugu dulmi badan nin ilaahay ku been abuurtay oo been dusha ka saaray ma sabitay oo yidhi matalan waa la ii waxyoonaya isagoon loo waxyoonay ama yidhiba ilaahay qur-aankuu soo dejiyey oo kalean soo dejin karaa rasuul ilaahay baan ahay buui ama ilaahay ka been sheegay kaas ruux ka dulmi badan oo ka dembi weyn ma jiro ka labaadi waxa weeye waa mid intuu xaqii soo gaadhay oo xaqii u caddaaday xaqii diidoo ku gacansaydhay midkaana waa ka labaad oo mid ka dulmi badan oo ka dembi weyn ma jiro labadoodaba jahanamay gelayaan jahannama soo ma ahaanin dhexdeeda soo ma ahaanin meel ay gaaladu ku nagaato oo ay daa'imaan soo kuma fila jahanam waa ku filan tahay baa laleeyahy macna allah subxaana wa tacala kadib wuxuu yihi aayadda ku suuradda ku khatimay waaladiina jaahaduu fiina dadka halgama oo dadaala oo inta karti iyo awood ay leeyihiin ku bixiya wax ilaahay raalli gelinaya fiina fii shanina yani waxna raalli geliya oon jecelahay dadka ku dadaalayahay rabbi wuxuu ilahi subxaana wa tacala wuxuu ku dhaaranayaa inuu ku hanuuninayo jidadkiisa maxaa laga wadaa subulana waa jidadku ilaahay ku gaadhi lahaa wey jannada ilahay aad ku heli lahayd ridaha ilaahay aad ku heli lahayd liibaan adduunya liibaan aakharaba aad ku gaadhi lahayd jidadkaasaa lagugu hanuuninaya laakiin waa goorma waa markaad adigu hagar baxdo waxba ha reeban haddaad adigu ishagarato oo awood kugu jirtay aad ku bixin weydo wax ilaahay raalli ka yahay ilaahay kuu damaano qaadi maayo inuu ku hanuuninayo hanuun ma rabtaa hagarbax horta waa inaad ku hagarbaxdo muxuu ilaahay raalli ka yahay inaad cilmiga barato diinta barato muxuu ilaahay raalli ka yahay inaad ku camalfasho muxuu ilaahay raalli ka yahay inaad u shaqayso markaad u hagarbaxdo wuu ku hanuunin saasay ku xidhanta waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana jidadkiisaasuu ilahay kugu hanuunaya subxana wa tacala wuxuu kuu furayaa albaabada cilmigu kuu furayaa albaabada macnaha waxa weeye yani camalku kuu furayaa tawfiiqduu ku waafajinaya gacantuu ku qabanaya allah subxaana wa tacala isagaa markaa ku hanuunaya wey macna maxaa yeelay wa ina allaha la maca almuxsiniina weeyo dadka camalkooda hagaajiya ee samafala kuwaasuu ilahay la jira subxana wa tacala yani wuu garab taagay maciyadani waa maciye khaas ah waa maciye khaasa ila khalqigoo dhanba ilaahay subxaana wa tacaala macood u yahay oo cilmigiisi iyo la socoshadiisi iyo ogaanshihiisi iyo aragga uu arkayiyo macooda ku yahay laakiin tani waa khaasoo macnaha waxaa laga wadaa maciyatu ta'yiidi wannasri ilaahay waa u hiilinoo wuu la jiraayo wuu jecel yahay dadka muxsiniinta saasaa laga wadaa macnaha awalam yarow miyaynaan arkayn annaa anagu jacalnaa inaan yeelnay xaraman xaram inaan yeelnay xaramkaasoo aaminan oo aamina wayutakhaafu walxaal yutakhaafu la dafdafayo annaasu dadkii min xawlihim dhinacyahooda dadkii dhinacyahooda deganaana la dafayo nabadgelye la-aan ay ku nool yihiin oo dee carabtu waagaa jaahiliyay ahaayeenoo dad isdhaca oo isdila oon waxba isu hambaynin bay ahaayeen afa bilbaatili ma waxaan jirin oo baatil ah yo yu'minuuna rumaynayaan asnaamta iyo wax la mid wa binicmati illaahi ilaahay nicmadiisana yakfuruuna ma ku kufrinaya nicmadii ilaahay ahayd inay ka mahad celiyaan miyay khalqi kale ku caabudayaan waman adlamu yaa ka dulmi badan minman cid iftaraa abuurtay cala allahi alla dushiisa kadiban been ku abuurtay oo yidhi ilaahay baa isoo dirtay isagoon lasoo dirin ama meehe wax ilaahay keenay mid lamidaan keenayaa buu yidhi ama ilaahay baa saa qaba buu yidhi ilaahay uuna sabitay aw amase kadaba beeniyey bilxaqi xaqii beeniyey lamaa goortii jaa-ahu uu u yimid isagoon kaba fiirsanin xaqii sidaadii uu soo gaadhayba waxaa ku xigtayba inuu gaas ku gacsaydo oo uu diido alaysa miyaynan ahaanin fii jahannama jahannamo dhexdeeda miyaysan ahaanin maswan makaanu nagaansho meel lagu nagaado lilkaafiriina gaalada miyaysan u ahanin meesha jahanamo dhexdeeda meelay gaala ku nagaato soo ma aha way tahay way jawaabto waaladiina kuwa jaahaduu jihaaday fiinaa dhexdanada oo halgamay baa laga wadaa yani waa inaad isku darto naftaada inaad la jihaato hawadaadana inaad la jihaato shaydaankana inaad la jihaato adduunyada naftu jeceshahae doonaysana inaad la jihaato intaba halgan inaad ku bixiso gaaladana marka ugu dambaysa inaad la jihaad yani waxa weeye jihaadku maraaxil buu leeyahay noocyana waa leeyahy mayaadiinna wuu kala leeyahy waladiina jaahaduu fiina waa ka nabigu odhanaya sal lay waslam almujaahidu man jaahada nafsahu fi sabiili llahi buu nabig uri sal lay slam aw fi llah mujaahidku waa ninka naftiisa ku dadaala ilahay dartiina ku dadaala oo hagaajiya saasaa la doonaya macana ayb wladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum waanu hanuuninaynaa subulanaa jidadkanagaanu ku hanuuninaa jidadkay nugula soo xidhiidhi lahaayeen oy ridaha iyo jannada ilahay ku ilaahimay lagu hanuuninaya wa ina allaha allana lamaca almuxsiniina kuwa camalkooda hagaajiya ayuu la jirankooda yahay suurat rum bismi llahi raxmaan raxiim suuradda waa suura makiya iyaduna suuraddii hore unbay la mid tahay axkaamtay suwarka makiga masaa-ishay ka hadli jireen iyo arrimihii ay cilaajin jireen unbay iyaduna ka hadlaysaa oo ay u badan tahay masaa'il ulusuul yani tawxiidka iyo ilaahay aayaadkiisa kawniga iyo rususha iyo risaalaadka iyo bacsiga iyo waxyaalahaasa macnaa wax weeye iyo asaas u ah mawduucaadka ay suwarkani ka hadlaan bismi llahi araxmaan araxiim alif lam mim allah baa yaqaana subxana wa tacaala tii hore oo kale la mid tahay yani macnaha alif lam mim qur-aankuna ma fasirin luqada carabigiina ma fasirin laguma hayo axaadiista nebigana tafsiirkeeda laguma hayo sidaas daraaddeed alif lam mim ilaahay baa yaqaano macnaha iyo qasadka uu ka leeyay ghulibat waa laga reeyey alruumu ruum waa laga reeyey fii adna alardi dhulka meesha ugu sokaysaa lagaga reeyey walxaal hum wa hum iyagu min bacdi ghalabihim raynta laga reeyey gadaasheeda sayaqlibuuna kuwa rayn doona wey rayntaa laga reeyay adkaanshaha laga adkaaday kadib ayay rayn doonaan fii bidci siniina dhowr sano dhexdood bay rayn doonaan lilaahi ilaahay keligii buu u sugnaaday almru arrinku min qablu horaan iyo wa min bacdu gadaalba wa yowma-idin maalinkaa ruum ay raynayso ayaa yafraxu ayay farxayaan almu'minuuna mu'miniintu way farxayaan binasrillaahi ilaahay nasrigiisay ku farxayaan yansuru alla wuu u hiiliyaa man yashaau ciduu doonu u hiiliyaa wa huwa alle alcasiizu midka qaalibka wey alraxiimu ee naxariista wey rabbi subxana watacala aayaadkani waxay ka hadlayaan waad garanaysaanoo waktigay soo degayaan waa waktigii nebigu sal lay waslam uu joogay uu maka joogay xilli marka muslimiinta cadaadis fara badan uu saaran yahay iyo culays badan ayay ahayd xilligaasaa waxaa kusoo beegantay laba dawladood baa markaas deris la ahaa jasiiradda carabta laba dawladood oo dawladihii markaa jiray ugu xoog badnaa meelahaas oo midna ruum ahayd midna furs ahayd dawladdan ruum waa dawlad marka christian ah ama nasaaro ah dawladdan furusna waa dawlad yacni waxa weeye mushrikiin ahoo waxay caabudaan kuwan ree maka ayay isku mabda' yihiinoo kutubna ma rumaysna samada ka soo degay rusul la soo dirayna ma ay rumaysna waa majuusiyiin wa majuus wa labadaa dawladood baa marka darislaam labada dawladood markii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh intuu maka ka soo baxay atbaac uu yeeshay oy rag raaceen bulsho yaroo kooban oo laga badan yahay oo ku dhex nool maka ay noqdeen xaaladaa iyadaabay labadii dawladood intay islaayeen baa waxaa laga adkaaday ruom furus baa adkaatay furus yay isku mabda' dhow yihiin reer quraysheed iyo carabtay isku mabda' dhow yihiin ruumna yay isku mabda' dhow yihiin nebiga sal lay wasalam iyo asxaabtii rumaysay bay mabaadi'da qaarkeed iska waafaqsan yihin oo kuwa kale isaga dhow yihiin waxay isaga dhow yihiin yacni waxa weeye nasaaradu walow gaalaba ha ahaadeen oo ciise waa wiil ilaahay iyo waa ilaahda ha ku ahaaye hayeeno ilaahay khayrkii haba caabudeeni haddana waxaynaan isku khilaafsanayn aakhara inay jirto way rumaysayin ilaahay inuu rusul soo diray oo rusul bini aadama la soo diray oy jiri jireen way rumaysan yihin waxay rumaysan yihiin kutub la soo dejiyo xagga ilaahay ka soo degtay inay jirto mabaadi' waaweyn oo sidaasoo kaleetoon isku waafaqsannahay baa jira quraysh iyo carabna ay diidanayd furusna ay diidanayd markaad markii arrimahaan la fiiriyo waxay isaga dhowaayeen nebiga sal ly slam iyo asxaabtiisa isaga dhowaayeen furusna yay isku dhow yihiin carabta kaleeto ee nebiga la dagaalamaysa isku dhow yihiin waxaa dhacday marka dagaalkii markuu dhacay waxaa laga adkaaday labadii dawladood ruum baa la jebiyey ruum baa la jebiyey markaasaa waxaa ku farxay gaaladii carabta ahayd ee jasiiradda ku noolayd baa farxday maxay ku farxeen calashaani kuway isku dhowaayeen baa adkaadoo reeyey markaasaa waxay yidhaahdeen sidaa looga reeyey ruum ayaanu annaguna idinka rayn doonaa taasaa marka qadiyadaasaa laga hadlayaa waktigaa dhacday alla subxaana wa tacaala marka arrintaasuu tacliiqinaya meeshay dagaalku ka dhacayoo labada dawladood ay isku dileen waa meel dhulka ruum qaybihiisa ugu sokeeya ee jasiiratulcarab ugu soo xiga wey ama ma ahee waa dhulka ruum qaybaha ugu xiga dhanka furus ee furus marka la fiiriyo dhulka ugu dhow ee sohdinta saaran meeshaasu dagaal ka dhacay adna al ardida taasaa laga wada jasiiratulcarab dhulka ugu soo xigay ee xuduudda ama sohdinta ah ee ruum iyo carabtu isugu yimaadaan halkaasuu dagaalku ka dhacay rabbi subxana wa tacala marka taasuu inoo sajilaya waxaa kaloo mu'miniintii nebi maxamed raacsaneed ugu bishaaraynaya maanta haba laga adkaado ruum laakiin way rayn doonaan dhowr sano gudahood bay ku adkaan doonaan oy furus kaga adkaan doonaan macnaha maalinka ay ruum adkaatana maalinkaasaa waxaa farxi doona mu'miniintii nebi maxamed la socotay salawatu rabbi wasalam oo maxay ku farxi doonaan inay kuwii sii xaj jiray laga reeyey oo kuwii iyaga dhaameeyey ay reeyeen kuwii iyaga dhaameeyey meeshan ma aha yani islaam khaalisa iyo iimaan khaalisa lagama hadlayo iimaan iyo islaam khaalisa meesha ma yaallo iimaan qumanna ma haystaan ruumta lafteedu laakiin sharkii baa isdhaama sooma sharkii baa isdhaama balaayadu waa kala sokaysaa sharkuna waa isdhaamaa kufriguna waa yani waxa weye kufri isagoo wada ah buu haddana isdhaamaa marka way isdhaamaanoo furus inay adkaato waxaa dhaanta inay ruum adkaato wuxuun baa laysaga dhowya waxaad garan kartaa nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markii uu waraaqaha kala dirayay isagoo magaalada madiine joogo markii dawladda uu ka sameeyey kadib waraaqdii markay u tagtay madaxweynihii ruom markay u tagtay waraaqdii wuu furay wuu akhriyey wuu ku yani waxa weye wuxuu ku dhowaaday inuu rumeeyo bal wuuba qaatay lowlaa in laga hor yimid oo uu ka noqday ayna jiri lahayn wuuba rumayn lahaaba soo ma wuu soo dhowaaday maxaa yeeley waxay ogaayeen rasuul imaan doono oo soo socdo soo bixi doono inuu jiro baynamaa boqorkii furus kisra markay waraaqdii nebi maxamed uu diray ay u tagtay saa intuu u qabtay buu iyadoo dhanba gogoye waa ka nebigu ku habaaray sal lay waslam ilaahu mulkigiisa jarjaroo gogo buu nebigu sal lay waslam sidii bay noqotay oo furus dagaalkii lagu qaaday hal kama soo hadhina way baaba'day sooma taariikhday ka baxday iyadoo dhan maalinkii baa taarikhdeeda ugu dambaysay laakiin ruum markii lagaga adkaaday oo laga qabsaday xataa magaalo madaxdii yurub weeyoo dib bay u guratay soo ma weli waa jirta dagaaladii dheeraayee saliibiga ahaa waa kuwii muddo dheer sii dagaalamayay ilaa hadda waa baaq soomaa marka macnaha waxa weeye ujeeddadu meesha laga hadlayo waxa weeye faraxan mu'miniinta nebi maxamed ay farxayaani waxa weeye kow horta gaaladan mushrikiintan ay la nool yihiine carabtay jasiiradda ku nool farxa ay farxeeni in niyad jab ay noqoto niyadooda la jabiyo oo faraxaasi murigii u badashaayey waa nasri waa marka labaade gaaladu way kala sokaysaaye tii roonay inay raysana iyadana waa farax waa farax kaleeto iyo nasri kale wey arrimahaasaa marka aayaadku ka hadlayaan ficlanna sidii bay u dhacdayoo wakti gaaban dhowr sano kadib ayay labadii dawladood dib u dagaalameen dagaalkaa dambe ayaa waxaa ku reeyay ruum baa ku reysay dhulkii laga qabsaday oo dhanna dib bay u qabsadeen waxay noqotay arrin qur-aanku ka sii warramay carab oo dhanna ogaatay inuu nebi maxamed sheegay wax yar kadibna sidii uu sheegay u dhacday sabab waxay u noqotay qaar badan inay saaba ku islaamaan ilan yani waxa soo socda yaa sheegi karo ka warrami kara allahumbaa ka warrami kara sooma qur-aankani marka waa waxyi xagga ilaahay ka yimid waa mucjiz ahaan way macnaha alif lam mim ulibat waa laga reeyey alruum ruum waa laga reeyo waa laga adkaaday fii adna alardi dhulka meesha ugu sokays meesha ugu soo xigta ruum dhulkeeda meesha ugu soo xigtoo xagga jasiirada ugu soo xigtoo sohdinta saaran halkaasaa lagaga reeyey tafaasiir kalena way jiraan wahum iyagu min bacdi qalabihim rayntooda laga reeyey kadib sayaqlibuuna way rayn doonaan adkaanshahaa laga adkaaday kadib bay mar labaad dagaal dhici doonaa oy adkaan doonaan fii bidci siniina dhowr sano gudahood ayay ku adkaan doonaan yacni wax toban sano ka yar ayay ku adkaan doonaan lilaahi ilaahay keligii buu usugnaaday alamru arrinku min qablu horaan marka laga adkaanahayo taladu ilaahay baa lahaa wa min bacdu gadaal markii laga adkaaday kadibna talada ilahay unbaa leh saas ama min qablu markii laga adkaaday wa min bacdu iyo markay adkaadeenba adkaanshaha hore iyo markan dambe lamarka hore laga adkaadiyo marka dambe adkaadeenba maamulka ilaahay baa wada subxana wa tacala allah baa maamulaya xikmad baa ku jirta marna in laga reeyo marna inay reeyaan wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaasi wey ha sideedaba libta iyo guusha ilaahay kumuusan talagelin taariikhda inay hal ummadi uun haysato ku fadhido waa la wareejin mar adigaa gacanta ku haya waa lagaa wareejin qolo kalea loo dhiibaya imtixaana maamulkaasa adduunka ka socda macnaha saas min qablu wa min bacdu wa yowmaidin maalinkaa ayay yafraxu farxayaan almu'minuuna mu'miniintu way farxi doonaan nebi maxamed la socdaay binasri illah ilaahay nasrigiisiiyo libta uu siiyey reer ruom ayay ku farxi doonaan yansuru alla wuxuu u nusraynaya oo u hiilinayaa man yashaau ciduu doonuu alla u hiilinaya subxana wa tacala wa huwa alle alcasiizu midka qaalibkaa wey alraxiimu ee naxariista wey rabbi subxaana wa tacaala meesha marka waxaa yani layna baraya sideedaba ruuxa mu'minkaa meel kasta oo dadka ahli iimaanka ay joogaan walow waxba ha ka khaldanaadee ayaguu la garab yahay ayaguu la jiraa saas way macana meesha laleeyahay ruum guusheeda ayay ku farxayaan nebi maxamed iyo saxaabadiisu ku farxayaan adiga ruux mu'minahoo ilaahay rumaysanoo risaaladii nebi maxamed rumaysanoo ummadiisa ka mid ah walow haba khaldanaadee oy gaal cad ishayaan soo inaad ku farxda maaha nasrigiisa dhibka soo gaadhayna soo inaad ka xumaato maaha hada huwa muqtada aliimaan iimaanku saasuu keenaya haddaadaad mu'min tahay sax ruuxa mu'minka waa khaldami karaa ruuxa mu'minka daacigaa khaldami karaa yacni madaxweynaha khaldami kara ka furinta ku jiraa khaldami kara khaladku sidiisaba waa iman karaa laakiin ma keenayo hadduusan islaamnimada ka saarin oo gaaloobin inaad si buuxda uga beri noqoto oo aad yacni sida gaalado kale ula dhaqanto ood ku faraxdo jabka soo gaadha libta uu helana aad ka naxdaay taasi waxa weya waa khalad weyn khalad weyn wey si kastoo ruuxa muslimka u khaldan yahay haddana gaal hadday ishayaan libtiisa waa inaad ku faraxdo dhibka soo gaadhayna waa inaad ka xumaato khaladka uu ku jirana waxaad ka sixi kartood uga naseexayn karto waa inaad ka naseexayso saas wey maana ood ka beri noqoto maaha khaladkiisa inaad ku raacdo hadduu khaldan yahay khaladka inaad ku raacdo maaha khaladkiisa waa inaad ka beri noqoto sidii nabigeenuba sameeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh khaalid ibn waliid sayidka xadiidka saxiix bukhaari uu ku yaalay khaalid ibn waliid markii reerka uu ku loo diray oo yidhaahdeen saba'na saba'na ayagoo ujeedadoodu ay tahay inay dhahaan aslamna aslamna waa kii sutida u istaagay eber ka dhigay laayay dad islaamay laakiin nuuqadii ay islaamnimadooda ku cabiri lahaayeen ka xumaatay meeshay aslamnaad inay dhihi rabeen bay asaba'na dheheen waxayna wadaan inay waxay rabaan inay dhahaan waan islaamnay khaalid kama dhagaysanine wuu laayay nabiga marka arrintii soo gaadhay wuxuu yidhi allahumma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalid bu nabiri sal lay slam ilaahuw khaalid wuxuu sameeyey beri baan ka ahay saasaa la rabaa adiga khaladka ninna ha ku raacen ninnaba khaladka ha ku raacina ka beri noqo walow saaxiibkaa ha noqdo kooxdaada ha noqoto gruubkaaga ha noqdo ka beri noqo khaladka masaa-isha waaweyn ee shaksiga iyo acmaashiisoo dhan inaad ka beri noqotona waa mas'alo kufriga iimaanka ku xidhan kaafirka unbaa si buuxda looga beri noqdaa amaa mu'minka si buuxda loogama beri noqon karee gaskiisu intuu dhan yahay baa laga beri noqdaa khaladkiisaa laga beri noqdaa saxdiisana waa la tabaniyaa waana lagu farca macna saasaa la doonaya wacd allahi laa yukhlifu allah wacdahu walaakina akthara annaasi laa yaclamuun wacd allah alla yaboohiisa alla yaboohiisa laa yukhlifu allahu alla ma khaliif yeelo oo ma gub yeelo kama baxo wacdahu yaboohiisa walaakina akthara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga yaclamuuna waxay og yihiin daahiran kan muuqda oo min alxayaati dunya adduunyada nolosheeda ka mid a wahum iyaguna cani alaakhirati aakhira xaggeeda hum iyagu haafiluuna kuwa moog wey arrintaa wacd allahidu waa master ficilkiisu go-an yahay ku nasiibsan yahay waxaa laga wadaa inay ruum rayn doonto oo furus ay ka adkaan doonto waa yabo iyo ballanqaad ilaahay allana ballanqaadkiisa kama baxo laakiin dadka intooda badan waxba ma ay oga waxba ma ay ogaan maxay og yihiin waxba ma oga hadday wax og yihiinna waxay og yihiin yaclamuuna aahiran min alxayaati dunya adduunka muuqaalkiisa unbay garanayaan maxaa qarsoon maxaa yani waxa weye hooseeya see wax u socdaan yani sunanka adduunka lagu maamulo qawaacidda adduunkan wada rabbiga maamulaya yani asbaabta waxyaalahaas hoose kama warhaya laakiin maxay og yihiin waxa muuqda un maalinkaas xooggiisa iyo milatarigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo waxoogaagaa uu haysto intaa unbuu garanaya wax intaa ka hooseeya oo u gaalgaranaya ma jiro aakharo waa moog yihiin bu rabbi ihi subxana wa tacala aakharo jid loo maro iyo meel loo maro midna kama warhaya adduunka laakiin waa yaqaanaan bu rabbi ilahi subxana wa tacala saas weyaan waa yani sifaatka lagu yaqaana dadka gaalada gaaladu sideedaba adduunyadana waa yaqaanaan aakharana kama warhayaan maxaa yeele aakhara qorshahaba kuma jirtaba jadwalkoodaba kuma jirto wax la yidhahdo aakhare la yidhahdo saas daraaddeed ma ay ogaa xaggee ilaahay loo maraa muxuu ka cadhoodaa muxuu jecel yahay muxuu necab yahay maxaa jannadiisa lagu helaa maxaa cadaabkiisa lagaga badbaadaa wax ay ka warhayaan aakhare maxaa jira maxaa imaan doona maxaa lala kulmi doonaa ma ay oga waxaasoo dhan laakiin maxay yaqaanaan waxay yaqaanaan muuqaalka adduunyada see guri loo dhisaa see warshad loo sameeyaa see matala waxa way combyuutar loo soo saaraa see idaacad loo sameeyaa yani waxa way see baabuur loo sameeyaa see markab loo sameeyaa adduunka daahirkiisa iyo muuqaalka adduunyada waa yaqaanaan barbar subxana wa tacala way garan waxbay ka garanayaan macna saas weyaan intii ilaahay garansiiyey oo u furay oo sirtaa kownka ku jirta unbay ka garanayaan iyada lafteedu macna saas marka tilmaantaasi ma ku habboona ruux muslima inuu yeesho inuu adduunkana yaqaana aakhirana moog yahay way xuntahay saas waad arkaysaa dad badanoo cimrigooda tacliin maadiya iyo adduunye uun ku jira oo ku ciraystay oo yacni timihii kaga buubeen oo siduu yaalla aad la yaabayso haddana maca daalika aan garanaynin laa ilaaha ila allahu xataa macnaheeda aan sixi karan soo dhima walaale dhinaca adduunya haddii loo dhaqaaqo waa cabqari caqligiisa iyo si u kala maamulay iyo xariifnimada iyo waad la yaabaysa xagga haddaad fiiriso salaad si loo tukado ma yaqaan si loo istijoodiyo si loo weysto ma yaqaan soo dhibma ina allaha yubgidu kula caalimin bidunya jaahilin bilaakhira buu nabi uri sal ly slm ilaahay wuxuu necab yahay addoon kasta oo adduunkana yaqaana aakharana jaahil ka abuu rasulku yihi salawatu rabbi waslamu aleyh ilahay ma jecla dadka noocaas oo kale mana saas wacd allahi alla la yaboohiisa ama ani wacda alla waa yabohay wacd allahi yaboha alleh laa yukhlifu allahu allana ma khaliif yeelo ma guub yeelo kama baxo wacdahu yabohiisa walaakina akthara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay ogaa yaclamuuna waxay og yihiinoo yaclamuuna waxay og yihiin oo garanayaan daahiran kan muuqda oo min alxayaati noloshii ka mida addunyaa ee liidatay waxa muuqdee korkaasee adduunyada arrimaheedaa unbay yaqaanaan oy garanayaan wa hum iyagu cani alaakhirati aakhira xaggeeda hum iyagu haafiluuna kuwa mooga weeyey inay yaqaanaan iskaba dhaafee xataa qalbigooda kumaba jirtaba waaba moog yihiinba macana sidii waxaan jirin oo kaleto awalam yatafakaruu fii anfusihim ma khalaqa allahu samaawaati walard awalam yatafakaruu miyayna fikiraynin fii anfusihim nafafyaalkooda dhexdooda maa khalaqa allahu alla muusan abuurin alsamaawaati samaawaatki waalarda dhulka iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysa ilaa bilxaqi iyagoo xaq ku sugan mooye iyo wa ajalin ajal ayagoo ku sugan mooye musaman oo la magacaabay wa ina kasiiran in badan oo min annaasi dadka ka mida biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa la kaafiruuna kuwa diiday wey awalam yasiiruu miyayna soconin fil ardi dhulka dhexdiisa miyayna ku soconin awalam yasiiruu miyaynan soconaynin fil ardi dhulka dhexdiisa miyayna ku soconin oo fa yanduruu ayna fiirinaynin kayfa sideebay kaana ahaaday caaqibatu aladiina kuwa cidhibtooda min qablihim iyaga ka horreey kaanuu waxay ahaayeen akhara kuwa kaanuu waxayan ashadda kuwa adayg badan minhum kuwan xaggooda quwatan xagga awoodda taagta xaggeeda way ka adkaayeen wa aathaaruu way qodeen alarda dhulka ayay qodeen wacamaruu wa camaruu way camireen haa dhulka ayay camireen akhara wax ka badan mimaa camaruuhaa kuwani intay camireen camiraadda kuwani ay camireen in ka badan bay kuwaasay camireen wa jaa-athum waxaa u timid rasuluhum rusushoodii baa u timid bilbayinaati aayadihii cadcadaabay ula yimaadeen famaa kaana allahu alla muusan ahaanin liyadlimahum mid dulmiyey muusan ahaanin cadaabka uu cadaabay muusan ku dulmiyin walaakin kaanuu iyagaase waxay ahaayeen anfusahum nafayaalkooda yadlimuuna kuwa dulmiya iyaga ahaa macna war bal fikira oo naftiinna dhexdeeda ku fikira awalam yatafakkaruu fii anfusihim macnaha waxa weeye bal intaad isku noqotaan gooni u baxo oo u fiirsada bal wax yani fiirfiiriya bal wax fiirfiiriya naftaada haddaad dib u fiirisana wax badan baa kusoo baxay wa fii anfusikum afalaa tubsiruuna weeye naftiinna aayado cajo badan baa ku jira haddii kaleeto bal adiga intaad gooni u baxdood gooni u fadhiisato bal waxoogaa ka shaqaysiya maskaxdaada bal fikiro kownkan iyo suu u yaallo iyo awoodda ka dambaysa iyo ujeeddada laga leeyahay bal arrintaasi ka fiirsada oo ka baaraandega saasaa la leeyahy samaawaadkan iyo dhulalkan alla ma abuurin iyo inta u dhaxaysa xaq iyo xikmad mooyaane bilaash uma abuurin iyo muddo muddo magacaaban oo agtiisa ka magacaaban macnaha waxa weeye haddaad fikirtood maskaxdaada ka shaqaysiiso waxaa kuu soo baxaya samaawaadkan iyo khalqigan isku rakiban ee cajabta badan malaha bilaash looma abuurin ma dhici karayso in bilaash loo abuurayo xikmad la-aan iyo ujeedda la-aan layska abuuray ma dhici karto kollay ujeeddaa ka dambaysa waktina wuu leeyahay wuu ku egyahay natiijadaasaa kuusoo baxaysa natiijadaa markay kuu soo baxdo maxaa ka dhalanaya hadduu wakti ku egyahay oo dhammaanayo hadda nolol kalaa ka dambaysa soo qasa maa noloshaa dambana maxay ku beesgaraysan tahay wixii aad shaqaysatay ishagaaji baa marka kuusoo baxaysa marka bal fikir oo maskaxda ka shaqaysiya manacna leeyahay khalqigani bilaash looma abuur dadka intooda badanna waxay diidan yihiinoo ku kufrinayaan allala kulankiisa subxaana wa tacaala wa ina kaiiran min annaasi biliqaa'i rabbihim lakaafiruuna in badani waxay la tahay inaan noloshani nolol ka dambaynin allana aan lala kulmaynin aakharana ayna jirin dibna loo xisaabtamaynin in badan saasay u fikirayaan wax jirana ma ah miya isan dhulka dhexdiisa ku soconin bu rabbilahi subxana wa tacaala oyna fiirinin bal ummadihii ka horreeyey maxay ku dambeeyeen dhibtoodii dambe maxay ahayd ummadaha hore la halaaga wy maana bal u fiirsada taariikhda dheer intaasoo kunbuu adduunku soo jiray imise ummadood baa inta la keenay haddana la tirtiray bal taariikhdaa dib u raaca oo akhriya taariikhdaas maxay ku dambeeyeen ummadihii qawmu nuux maxay ku dambeeyeen reer caad maxay ku dambeeyeen reer thamuud maxay ku dambeeyeen qawmu luut maxay ku dambeeyeen aaway ummadahaas taariikhdaa soo maray adduunka bal maad fiirisaan ummadaha la halaagee la baabi'iyey haddaad awood sheeganaysaan way idinka awood badnaayeen kaanuu ashadda minhum quwatan xagga awoodiya taagta kuwa nebi maxamed la jooga kuwaasaa ka taag ka taag badnaa oo ka xoog adkaa yacni xagga adayga xoogga iyagaa kaga adka dhulka faagidiisa iyo falidiisa iyo ka shaqayntiisana kuwaasaa kaga badnaa maxay dhul dhiseen maxay wax camireen maxay magaalooyin dhiseen maxay buuro dumiyeen maxay wax hagaajiyeen horumarkii ay gaadheen maydaan gaadhin wey macna waxaan u tegi doonaa wamaa balaguu micshaara maa aataynaahum kuwaa hore horumarkay gaadheen iyo waxyaabihii la siiyey toban meelood marka loo kala dhigo meel ka mid a xataa mleedma sinin idinka wixii ay haysteen iyo horumarkii iyo magaalooyinkii iyo xabaaradii iyo horumarkii iyo wixii ay ku fadhiyeen allah subxaana wa tacaala tiisii markay u timid oo rususha u timid rusushiina ay beeniyeen cadaabkii ilaahayna ku yimid waxba uma qabanin intiiba ayagoo haysta ayaa la baabi'iyey mobeelada damiye bilahi calaykum mobeelada naga damiye intiiba ayagoo haysta ayaa la baabi'iyey oo la tirtiray saasuu rabbi subxana wa tacala ina baray awalam yatafakkaruu miyaynan fikiraynin fii anfusihim nafafayaalkooda dhexdooda miyaynan ku fikirayn naftooda dhexdooda may ku fikiraan oo ay u fiirsadaan arrinta maa khalaqa allahu alla muusan abuurin alsamaawaati samaawaadka iyo waalarda dhulka muusan abuurin iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysa ilaa bilxaqi iyagoo xaq ku sugan mooye xikmad iyo ujeedo iyagoo ku sugan mooye wa ajalin iyo wakti iyagoo ku sugan wakhtigaasoo musaman la magacaabay markii la abuurayba wakti bay lahayd jiritaankooda wakti ilaahay agtiisa ka magacaaban oo la cayimay ayaa jira wa ina kaiiran in badan oo min annaasi dadka ka mid a biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa la kaafiruuna kuwa diidan wey intooda badan nolol dambiya aakhara ma ay rumaysnaan awalam yasiiruu miyayna soconin miyayna soconaynin fi lardi dhulka dhexdiisa oo fayanduruu ay fiirinaynin oo fayanduruu ay fiiriyaan kayfa sideebay kaana ahaaday caaqibatu aladiina kuwii cidhibtooda min qablihim iyaga ka horreeyey bal dadkii kaa horreeyey baa lagu cibro qaataaye maxay ku dambeeyeen ummadihii xaalkooduse muxuu ahaa kaanuu waxay ahaayeen ashadda kuwa adayg badan minhum kuwan kula jooga nebi maxamedo minhum t carabtii ku dhacaysa minhum kuwan xaggooda quwatan xagga taagtiya awoodda kuwa ka adag bay ahaayeen wa ahaaruu waxay qodeen oy faageen alarda dhulka dhulkana way faageenoo way qodeenoo way beereen wa camaruuhaa dhulka way camireen akhara wax ka badan mimaa camaruuhaa kuwan camiridooda ay min tacmiirihim akhara wax ka badan mimaa camaruuhaa ay min tacmiirihim kuwan camiridda ay camireen mid ka badan bay camireen oy dhulkaa horumar ka sameeyeen oy gurye ka dhiseen wax walba ka sameeyeen macna wa jaa-athum waxaa u timid iyagoo sidaa barwaaqo ugu jira rusulun rusushoodii baa u timid kuwii loo soo diray baa bilbayinaati aayadihii cadcadaa bay ula yimaadeen famaa kaana allah markay ula yimaadeen meeshaa waxaa ku jirta rusushii way diideen kadibna waa la halaagay halaagaasi ma gar buu ah mise gardaru ah famaa kaana allahu alla muusan ahaan liyadlimahum min dulmiyey muusan ahayn markuu halaagay walaakin kaanuu iyagaase waxay ahaayeen anfusahum nafyaalkooda yadlimuuna kuwa dulmiyey iyagaa naftooda dulmiyey uma kadibna kaana wuxuu ahaaday aibadin caaqibata ladiina kuwii caaqibata aladiina kuwii cidhibtooda asaa-uu xumaanta sameeyey cidhibtooda waxay noqotay assuu'a alcuquubata asuu'a midii ugu xumayd bay noqotay an kadabuu inay beeniyeen darteed biaayaati llahi ilahay aayadihiisa inay beeniyeen darteed oo wa kaanuu ay ahaayeen yastahzi'uuna kuwa jeesjeesa bihaa aayadaha kuwa ku jeesjeesa allahu alle yebda-u wuu bilaabaa alkhalqa abuurka isagaa bilaaba uma kadibna yuciiduhu wuu celinayaa khalqigoo wuu soo celin doonaa noloshuu dib ugu soo celin doonaa uma kadibna ilayhi xaggiisa turjacuuna laydiin celinaya saacaddu maalinkay istaagayso qiyaamadu imaanayso yublisu waxaa quusanaya almujrimuuna dembiilayaashii way quusanayaan walam yakun mana ahaanin walam yakun mana ahaanin walam yakun ma ahaanin lahum iyaga min shurakaa'ihim ilaahyadooda xaggooda shufacaa'u kuwa u ergeeya ugama ahaanin wa kaanuu waxayna ahaadeen wakhtigaa isaga ah kaafiriina kuwa diida oo ku kufriya bishurakaa'ihim ilaahyaday caabudi jireen kuwa ku kufriya noqonaya wa yowma maalinka taquumu saacatu saacaddu ay istaagayso yowmaidin maalinkaasay yatafaraquuna kala baxayaan fa ama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan fahum iyagu fii rawdatin beer dhexdeed bay ahaadeen yuxbaruuna xaala loo laga farxinay ama fii rawdatin beer dhexdeed ayaa yuxbaruuna lagaga farxinay wa ama aladiina kuwa kafaruu kufriyey oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayadahanaga wa liqaa'i alaakhirati iyo aakhira kulankeeda fa ulaa'ika kuwaasi filcadaabi cadaabka dhexdiisa muxdaruuna kuwa la xaadirinayo wey cadaabka dhexdiisa la keeniyo lagu xaadirin uma kaana caaqibata aladiina asaa'u suu'a macnaha waxa weeye ummadihii adduunka saa u soo jiray ee soo camiray ee dhulka soo dhisay ee taariikh ka mida wakhtiga soo qaatay labay ahaayeen dad wan wanaagsan waa jireen kuwaasi warkooda dib baa laga keeni kuwii xumaa ee xumaanta sameeyey cidhibtoodu waxay noqotay cuquubadii ugu xumayd saas way maanaa assuu'a waa kaanada ismigeedii wey sidaas way maanaa uma kaana waxay ahaatay assuu'a tii ugu xumayd cuquubadii ugu xumayd baa waxay noqotay caaqibata aladiina kuwii cidhibtooda asaa-u xumaanta sameeyey kuwii xumaanta sameeyey cidhibtooda iyo arrinkooda kama dambaystiisii wuxuu noqday cuquubadii ugu xumayd cuquubo laysmariyo assuu'a waa ta'niisu aswa aswa oo macnaha waxa weye markii la ta'niisiye ayaa suu'a fucla baa lagu keena macnaha assuu'a tii ugu xumayd cuquubad tii ugu xumayd bay cidhibtoodu noqotay maxaa cuquubadaa loo mariyey an kadabuu biaayaati illah inay aayadaha ilaahay beeniyeen darteed wa kaanuu bihaa yastahzi'uuna aayadahana kuwa ku jeesjeesa ay ahaayeen aayadaha oy ku jeesjeeseen rusushii oy ku ciyaareen wixii oy yani waxa weye ayna dhabba u qaabilin iyo aayadihii oy beeniyeen labadaasaa sabab u noqday oo arrintaa keenay in yani waxa weeye cuquubada ugu xumaanta badan la mariyo allah subxaana wa tacaala khalqiga isagaa bilaabay isagaana soo celin doona xaggiisaana laydiin celin doonaa isagaa idinla xisaabtami doona maalinkaa xaggiisa laydiin celiyo saacaddu markay timaado wey maalinkaa saacaddu ay istaagto wakhtigeedu yimaado dadkii dembiilayaashaa maalinkan waa quusanayaan naxariis ilaahay bay ka quusanayaan wanaag oo dhan bay ka quusanayaan waxay hubsadeen maalinkaa inay halaag sameeyaan rajo oo dhan baa ka dhammaanaya ayib oo maxaa keenaya inay quustaan xaqiiqadii bay u tageen xaqiiqadii adduunka looga warrami jiray adiga haddii aad xaalad tagto aadan waxba u diyaarsanin haddaad xaalad aadan waxba u diyaarsaninoo culayskeedale aad tagto waxa uun ku gelayaa waa inaad quusato un hal il bay rajo ka qabeen ishaasi maxay ahayd dhagaxyaantay caabudi jireen ee ay lahaayeen aakharay noo yani noo noo shafeeci doonaan kuwa halka arrin baa u furan tii baa laga hadlo waxaa la yidhi yani walam yakun lahum min shurakaa'ihim shufacaa adduunka markay joogeen kuway ilaahay wax la wadaajiyeen xaggooda wax ergo oo ay ka helayaan ma jiro cid intay isa soo taagto sanam aho ama ilaahay kayrkii la caabudi jiray oo maalintaa odhanaya gaal baan u shafeecayaa anigu i caabudi jiray la arki maayo way kala dhuumanayaan maalinkaasay waayayaan maalinkaasay kala cararayaan oo kala lumayaan macnaha cid is soo taagi karta majirto oo waa kuma midka awoodaa lehoo wejigaa lehoo kartidaa leh inuu ilaahay kala hadlo subxaana wa tacaala gaal ilaahayow yani adiga keyrkaa caabudi jiray ilaahayow u naxariiso janno gee yaa ilaahay hadalkaa kula hadli kara wax kula hadli karay maalinkaa ma jiro maalinkaasi maalin rusushiiba ay leedahay rabbi sallim sallim ama uu leeyahay rasuul walba maaragtay maanta anigaaba lafahaga u cabsanaya maalinkaasaa la taagay ma maalinkaasa intaad ilaahay hortagto ama dhagax uu hortago ama wadaad qabri gala intuu ilahay hortagu dhihi ilaahayow hebelkii mushrig ahaayee adiga cid aan ku caabudi jiray maanta waxaan kaaga fadhiya inaad wax tarto ood cadaab ka baajiso ma ilahay baa loola tegi karaa abadan saas man ciyaar ma yani waxa weeyaan gaalada madaxdan aan ka baqna ee yani waxa weeye jabaabirada ahee balaayo ku dhacdeed ee mujrimiinta ah baadan waxyaalaha qaarkood aadan la qaabili karin hortooda aadan tegi karin sooma bini aadan daciifa wey allihii khal kownkan abuurtay maalinkaana cadhaysan cadho aan weligii uusan cadhoonin dib dambana uusanoo cadhoon doonayn ayaa wadaad baa imaanhayo si usoo horday usoo ruclaynayo dadkayga aniga laysidaaya dhih ya ma jirto walam yakun lahum min shurakaa'ihim shufacaau wa kaanuu bishurakaa'ihim kaafiruun kuwii ilaahay ay wax la wadaajin jireen maalinkaa waa ku kufrinaya markay arkaan inaysan waxba qabanayn habaar idinku dhacbay leeyihi maxaad na lugoyseen saasay leeyihi maxaad na lugoyseen waa islacnadayaan yalcanu bacduhum bacda maalinkaas islacnadayaan oo habaar iyo lacnad isku tuurayaan marka maalinkaa wax uu qaban kara ma jiro maalinkaasaa la qaybsamaya marka yawmaidin wa yawma taquumu saacatu yawmaidin yatafaraquuna waa la qaybsamay hadda waa laysku dhex jiraayo waaka waa wada deganah gaalkii munaafiqii mu'minkii kii dembiilaha ahaa kii saalixa ahaa kulli waa laisdhex daadsan yahay suuqyadaas iyo magaalooyinka iyo noloshii iyo waxbaa inaga dhexeeya laakiin maalinkaa laysku dhex jiri maayo maalinkaa waa la kala bixiyo khalqigu laba jid unbuu kala qaadaya fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciiri jidkaas midig u baxayna qaar baa mari jidkaa bidix u baxayna qaar baa mari wax isku jirahaya ma jiro wamtaazu lyawma ayuha lmujrimuuna baa maalinkaa taal waxaa laleeyahay soocma oo dhinac u baxa saas macnaa haddii la kala soocmay see loo kala baxaya ma reer reer iyo qabiil qabiil baa loo kala bixi mise midab midab baa wax lagu qaybinaya mise dhaqaale iyo dhaqaalo la-aan baa wax lagu qaybinaya maya acmaal iyo mabaadi baa wax lagu qaybinaya faama aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati fahum fii rawdatin yuxbaruun dadkii iimaankii camalka saalixa la yimid janno dhexdeed bay gelayaan weliba iyagoo laga farxinay halkaasaa lagaga farxinaya waxay ku farxaan baa la siinaya dadkii kufriga la yimid aayadaha ilaahayna beeniyey aakhare jiritaankeedana diiday iyo la kulanka ilaahay diidi jiray kuwaasi ayaga cadaabka dhexdiisaa la xaadirinaya labadaa hoy baa la kala galay labadaa jid baana la kala qaaday laysku dhex jiri maayo uma kadib kaana wuxuu ahaaday kaana wuxuu ahaaday assuu'a cuquubadii ugu xumayd baa waxay ahaatay caaqibata aladiina kuwii cidhibtooda asaa-u xumaanta sameeyey an kadabuu inay beeniyeen darteed bay u dhacday maxay saas u noqotay an kadabuu inay beeniyeen darteed biaayaatillahi ilaahay aayadihiisa inay beeniyeen darteed oo wa kaanuu ay ahaayeen yastahzi'uuna kuwo ku jeesjeesa bihaa aayaadka jeesjeeskii iyo beenintiibaa sabab u noqotay in ay cidhibtoodu noqoto cuquubada ugu xun allahu alla yabdau wuu bilaabaa isagaa bilaaba alkhalqa abuurka uma kadibna yuciiduhu wuu celiyaa uma kadibna ilayhi xaggiisa turjacuuna laydin celinaya wa yowma maalinka taquumu ay istaagayso alsaacatu qiyaamadu ay istaagayso yublisu way quustaan almujrimuuna dembiilayaashii waa quusanayaan waxaba yaraatee rajadoo dhan baa ka dhammaanaysa walam yakun mana ahaanin lahum iyaga uma ahaanin shufacaau min shurakaa'ihim min shurakaa'ihim ilaahyadoodii ay caabudi jireen xaggooda ugama ahaanin shufacaau kuwa uu ergeeyey wa kaanuu waxayna ahaadeen kaafiriina kuwa ku kufriyay ahaadeen wa kaanuu waxay ahaanayaan wey kaafiriina kuwa ku kufriyo oo diidoo lacnada bishurakaa'ihim ilaahyaday caabudi jireen iyo kuwii ilaahay ay wax la wadaajin jireen kuwii ilaahay ay ku garab wadi jireen maalinkaa waa ku kufrinayaan oo way lacnadayaan macna wa yowma maalinka taquumu ay istaagayso assaacatu saacaddu ay istaagayso yowmaidin maalinkaas yatafaraquuna kala baxaya khalqigu waa kala baxaya oo waa la kala marmaya waa la kala qaybsami fa ama aladiina kuwa aamanuu rumeey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wanunaagsan fahum ayagu fii rawdatin fahum iyagu fii rawdatin bay ku jiraan beer dhexdeed rawdada waxaa la yidhahdaa waa dhulka markii nabaataadkiiyo doogga intuu soo saaro aada u quruxsan yahay ayaa rawda la yidhahda hadda waxaa laga wadaa beerihii jannada ayay ku dhex jiraan yuxbaruuna kuwa laga farxinayo wey khabarun bacda khabar ka dhig yuxbaruuna kuwa laga farxinayo weeyo waxay ku farxaan oo qalbigoodu ku dego ayaa la siinaya oo meesha loogu diyaariyey wa ama aladiina kuwa kafaruu kufriyey oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayadahanaga iyo wa liqaa'i alaakhirati aakhira kulankeeda oon kuba talagashanay in lala xisaabtami doono fa ulaa'ika kuwaasi muxdaruuna kuwa la xaadirin wey filcadaabi cadaabka dhexdiisa kuwa lagu xaadirin wey cadaabkaa kuwa lagu ururinoo halkaasaa la geynaya fa subxaana allah fasubxaana allahi alla nahidiisa alla nashan xiina waktiga tumsuuna aada galabaysanaysaan iyo wa xiina waktiga tusbixuuna aada waabariisanaysaan walahu isaga keligii buu u sugnaaday alxamdu ammaan oo dhan mahadoo dhan isagaa iskale fi samaawaati samaawaadka dhexdooda iyo waalardi dhulka dhexdiisa wa cashiyan subxaanadii hore ku xidhanta wa cashiyan galabtiina isaga ayaa leh isaga macnaha wax way nasahan iyo waxiina waktiga tudhiruuna aada duhuraysanaysaan duhurka aada gelaysaan yukhriju alla wuu bixiyaa alxaya midka nool ayuu min almayiti midka maydkaa ka soo saaraa wayukhriju wuu bixiyaa almayita maydkana min alxayi midka nool buu ka soo saaraa wayuxyi wuu nooleeyaa alarda dhulka bacda mawtiha dhimashadeeda kadib wakadalika sidaasoo kalea tukhrajuuna idinkana laydin soo bixin doona alla subxaana wa tacaala baa layna leeyahay nasaha subxaana allah xiina tumsuuna hadda waa khabar laakin bimacna alab waalamri baa laga wadaa alli alle nasaha oo waxaan u qalmin oon ku habboonayn oo dhanka nasaha wakti walba alla nasaha laakiin waktiyo gooniya laynoo sheegay oo ilaahay nasihidiisu iyo dikrigiisu qiimo dheeraada sii leeyahy oo waktiyadee xiina tumsuuna markaad galabaysanaysaan almasaa masaaga luqada carabiga inta badan waxaa loo isticmaalaa gelinka dambe ilaa habeenka qeybtiisa hore masaa baa laysku dhaha laakiin hadda xiina tumsuunada waxaad tidhaahdaa waa wixii loo gaadho qoraxdcidda qoraxdu markay dhacdo iyo inta ka dambaysa fiidka hore maqribkii laga bilaabo ilaa fiidkii baa laga wadaa xiina tumsuuna dheh wa xiina tusbixuunana waxaa laga wadaa xilligaad waa beriisanaysaan oo awaagu idiin baryayo walahu alxamdu fi samaawaati waalardi wa cashiyan cashiyantaana waa galabti oo waxay noqonaysaa casarka iyo wixii ka dambeeya ilaa qorax dhac laga gaadhay wa xiina tudhiruunana waxaa laga wadaa duhurkii ilaa casarka laga soo gaadho halkaa waxaa ku jira shanta salaadood waqtiyadoodii baa ku jira sooma xiina tumsuuna waxaa gelaya maqribkii iyo ceshihii baa gelaya wa xiina tusbixuunana salaadii subax wey wa cashiyanna waa salaadii casarka wa xiina tudhiruunana waa salaadii duhurka shantii salaadood baa waqtiyadooda meesha ku jiraan laakiin hadda salaadaha keliyata kuma qaydne waqtiyadaas ilaahay xuskiisa iyo xamdigiisa iyo tasbiixdiisa badiya baa layna leeyaho alla nasaha subxaana wa tacala alla subxaana wa tacaala waa midka noolaha soo saara oo meydka ka soo saara noole waa shay cajiib ah wax nool oo nafi ku jirtaa ka soo baxaya bakti bakti baa dhalay saas maana waa soo marna yani wax nool ayaa soo baxayo bakti ka soo baxay way fara badan yihiin maalan digaagta nool ukun baktiga ka soo baxay adiga waxaad ka soo baxday candhuuf biyo ah miniya dhibic yar oo meydaad ka soo baxday waadna noosha gaalkii wuxuu dhalayaa ruux mu'min oo iimaan yani ruuxdiisiiy qalbigiisu nooli isagana qalbigiisii waa meyd wahaakada cagsa daalikana way tahay kuwo badan oo noolna wuxuu ka soo dhex bixinayaa meyd dhintay baa ka soo baxaya saas waad nooshahay wax meydaa kaa imaanaya oo imisaa kaa soo baxaya wax meyd sooma badna adigina waad nooshahay khalaa'iqdu saasaaba maamulkuba ku socdaaba waa wax nool oo laga soo saarayo mayd mayd laga soo saarayo wax nool yani waxa weye ilahay maamulka ilahi baa wada subxana wa tacala waxaa kaleeto dhulkiina isagoo mayd abuu ilaahay nooleeyaa oo biyaha ku nooleeya sidaas si la mid ah baa idinkana markaad dhimataan laydiin soo noolayn doonaa masalada laga hadli rabo waxa weeye soo mayna iyagu isku adkayninoo maydhin oo markaan baaba'no oo lafahanaga iyo hilibkanaga iyo dhacaankanaga iyo carrada ku darmadaan see naloo soo celinaya oo ma wax adag ba indhihiinaaba u muuqataa in marna wax meyda laga soo saarayo noole marna noolihii meydka laga soo saarayo dhulkiioo baktiye la noolaynayo soo markhaati cad ma haddaad baaba'daan saa un baa laydiin soo celinaya waa ka xadiiska saxiixa nabigeena ka sugan sal ly wasalam markii ilaahay adduunka gebagabeeyo oo la wada dhinto xilligii laysa soo noolayn lahaa la gaadho afartan beri buu dhulka roob ku da-ayaa buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh afartankaa beri markuu roob da-o kadib ayaa waxaa laga soo baxaya qubuurta laga soo baxaya waa ka yani waxa weye ilaahay qudradiisa dhulka maxaa lagu nooleeyaa dhibicda kor ka soo da-da idinkana markaad dhimataan kadib qubuurta waxaa laydinkaga soo saari doonaa roob kor ka soo da-ay dhibic da-day unbaa laydinku soo noolayn doonaa kadalika tukhrajuuna sidaasi lamida unbaa idinkana laydiin soo celin doonaa oo laydiin soo noolayn doonaa wax adagba maaha wshu saas mana fa subxaana allahi alla nazihidiis xumaan oo dhan laga nasaho macnaha nasaha laga wadaa xiina waktiga tumsuuna aad galabaysanaysaan iyo wa xiina waktiga tusbixuuna aad waad beriisanaysaan xiina waktiga macnahaan marnay haddii la maro xiina waktiga tumsuuna aad fiidsanaysaan fiidki maqribki ilaa fiidki iyo wa xiina waktiga tusbixuuna aad waa beriisanaysaan walahu alle keligii buu u sugnaaday alxamdu mahaddu u sugnaaday fi samaawaati samaawaadka dhexdooda iyo walardi dhulka dhexdiisa wa cashiyan iyo galabsi waa wixii casar ka dambeeya ilaa qorax dhaca iyo wa xiina waktiga tudhiruuna aad duhursanaysaan oo maalin weynta aad ku jirtaan oo harhkiia yukhriju alla waa bixiyaa alxaya midka nool ayuu min almayiti midka baktigaa xaggiisa kasoo saara wa yukhriju wuu bixiyaa almayita maydkana min alxayi ka nool xaggiisuu kasoo saaraa wa yuxyi wuu nooleeyaa alarda dhulka bacda mawtihaa dhimashadeeda kadib markay nabaad guurtoo baaba'do oo ay abaarowdo kadib ayuu alla nooleeyaa wakadalika sidaa noloshaa ilaahay uu geliya makhluuqaad aan noolayn sidaa si la mida ayaa tukhrajuuna idinkana laydiin soo bixin doonaa markaad qubuurta gashaan oo dhimataan kadib wax adag ma aha marka waxba yana idinla adkaan wa min aayaatii an khalaqakum min turaabin uma idaa antum basharun tantashiruun aayaad ilaahay oo dhinacna kawni ah dhanka kale markaad ka fiirisana nicmooyin ilaahay idiin galay ah baa layna tusaya alla subxaana wa tacaala qudradiisiiyo awooddiisa sooma rabtaan inaad ogaataan bal u fiirsada waxyaabaha wa min aayaatihi ilaahay aayadihiisa waxaa ka mid a calaamadaha qudradiisa kutusaya waxaa ka mid a an khalaqakum inuu idin abuuray min turaabin cara xaggeeda inuu idinka abuuray ciid uma kadibna idaa markii uu idiidaa markaaba antum idinku basharun dabbaad tihin tantashiruuna oo fidaya dhulka ku baahay wa min aayaatihi alla calaamadii calaamadaha waxaa ka mid a qudradiisa kutusaya an khalaqa inuu abuuray lakum idinka min anfusikum nafafyaalkiina xaggooda inuu idinka abuuray aswaajan xaasas litaskuruu si aad u xasishaan ilayhaa xaasaska xaggooda si aad ugu xasishaan wajacala wuxuuna yeelay rabbi baynakum dhexdiinna mawaddatan kalgacayl iyo waraxmatan naxariis buu dhexdiinna yeelay ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana waxaa ku sugan la aayaatin aayado iyo astaamo liqowmin dad bay ugu sugan tahay yatafakkaruuna oo fikiray wa min aayaatihi alla aayadihiisa waxaa ka mid a khalqu samaawaati samaawaadka abuurkooda waalardi iyo dhulka abuurkiisa wakhtilaafu alsinatikum iyo carabiyaalkiinna iskhilaafiddooda iyo wa alwaanikum iyo midabadiinna iskhilaafidood inna fii dalika arrinkaa dhexdiisa la aayaatin baa ku sugan lilcaalimiina kuwa wax garanay dadka wax kasayee wax yaqaana inay wax gartaanna diyaaru abay aayada ugu sugan yihin rabbina subxana watacala aayaad ilaahay oo fara badan baa aayadahan sheegayaan isku xiga ta koowaad waxaa layna yidhi waxaa calaamad weyn ah ilaahay qudradiisa iyo awooddiisana ku tusaysa inuu idinka abuuray ciid caruu idinka abuuray carro markuu idinka abuurayna isla markiiba waxaad tihiin dad baahaya oo dhulka ku kala baahaya bal u fiirsada bal adigu intaad isgarab dhigtood waxoogaa fikirto bini aadamkan adduunka maamulaya iyo carro bal labadaa maaddo isgarab dhig ma wax isu dhowbaa carradaas meeshaa iska jiifto markaad doonto cantoobin markaad doonto ku shaqaysan waxba aan dhaqaaq lahayn iyo bini aadamkan fikirahaya doodaya dagaalamaya wax dhisaya wax duminaya intaa waxaasi kharbudahayee samaynaya ma wax isleba ya awoodda intay caro caro intay samaysay ka samaysay bini aadamkan ka samaysay ma wax sahlanba haddana bini aadamkii bal u fiirso hal meel hadduu ku noolaan lahaa xataa waxba ma ahaatee waxaaba la dhihi lahaa arrintu sida waa laakiin dhulka cirfihiisuu ku baahsan yahay qaaradaha oo dhan buu kala jooga yaa kala geeyay bal aduu karo aadan baa wada dhalay maalin buu hal meel ku wada noolaa hal meel ku urursanaa sooma meel hal meel buu maalin wada joogay kadibna wuu baahayoo markaasuu qaaradaha kala tegay bal awoodda maamulaysa soo awood cagsho badan ma ah arrintaasi idiin muuqataay waxay astaan iyo calaamo u tahay qudro weyn iyo awood weyni inay ka dambayso aayadda labaadi waxa weeye inuu alla idinka abuuray naftiina xaggooda xaasas inuu idinka abuuray yani rag iyo dumarka laba nicmaa ku jirto horta shahwadiinna oo dareen bini aadamka ku jira ah bini aadamka sida cunto iyo cabitaan ugu baahan yahay buu shahwana u qabaa shahwadii meelaad ku gudataan baa laydin diyaariyay waa kow waxaa intaa dheer meesha lagu talagalay inaad shahwada ku gudataan waa meel idinka laftiinaba laga keenay oo idinkaa laydinka abuuray maxaa yeele dumarka soo ragga lagama abuuray xawaa waxaa laga abuuray aadam baa laga abuuray waxaa looga abuuray laba jinsi oo isweheshada oo isku mid ah oo isku xasila oo isku dega oon kala didin oon kala cararin inay noqdaan adiga jidhkaaga qaar ka mida miyaad ka cararaysa soo isma lahoo iska dhinac uma socdo isku dhinac uma jeedo min anfusikum macno weyn bay ku fadhidaa ka warraba haddii xaasaska laynooga dhigla ama dameero ama lo ya soo balaayi ma dhacdin saas min anfusikum masalada halan maaha meeshii shahwada aad ku gudan lahaydeen oo haddana idinka laga keenay idinka laftiina laga abuuray idinka jinsigiina way idinkama gedisna maxaa loo abuuray litaskunuu ilayha inaad ku xasishaan markaad gurigaaga joogto ninka iyo xaaskiisa xasilka iyo deganaanshaha ka dhexeeya ciduu ka dhexaysa maba jirtaba saas ninku markuu gurigiisa ka maqan yahy waa kadeedan yahy waa dhiban yahy si kasta uu meel kasta u joogo bulsho kaleeto u joogo dad uu jecel yahay u dhex joogo mar hadduu reerkiisi iyo xaaskiisii uusan la joogin waxbaa si ka ah laakiin markuu gurigiisii iyo mamlakadiisii soo galo xaaskiisa la joogo iyaduna waa xasiloon tahay isaguna waa xasilooy litaskunuu ilayha waa nolol degan oo raaxa leh oo xasilooni leh saasuu ilahi subxana wa tacala ku tilmaamay saas laakiin waa markii gurigu yahay kii ilaahay ku talagalay oo qaabkii ilaahay ku talagalay loo maamulo laguna saleeyo lagu dhiso markaasuu gurigu raaxa noqda markaasuu noqda haddii kale wuxuu isu bedelayaa guriguba goob cadaab buu isu bedelaya meel uu lagu dhib muto ayuu noqonaya macana litaskunuu ilayha rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yeelay dhexdiinna mawaddo iyo kalgacayl iyo naxariis buu yahay yacni kalgacaylka iyo jacaylka labada isqabaayo ay isjecel yihiinna kalgacallada ka dhexaysaay way yartahay dad ay ka dhexayso naxariista ay isu hayaan iyo siday isugu turayaan iyo sida uu midba midka kale dhibkiisa uga danqanayo naxariista ay isu hayaanna cid isu haysa way yartahay yaa yeelay shalay unbay is arkeene ya shalay baa isugu horraysay iyaduna meel kale kusoo korto isaguna meel kaleu kusoo koro dad kalaa soo korsaday maanta isugu horraysay maxay tahay kalgacaylkaasi naxariistaasi xagge ka tegi allah baa dhigay meesha subxana wa tacala xajib naxariista iyo kalgacaylkaasi waa midda guriga ku dhisay waa midda keenaysa kalgacallada iyo naxariistu waa midda keenaysa wixii dhibee kan kale kasoo fula inuu kani u dulqaato oo laga yaabo dhibaatooyin guriga inay ka haystaan meel kale hadday ku haystaan uusan u dulqaateen ayadii inay gabadhii guriga ku haysto dhibaatooyin laakiin meel kale hadday ku haystaan ayna u dulqaadateen limaada lianna waxaa qarinayo oo ku asturan tahay waa kalgacaylka iyo naxariistaas meesha taalle ilahay dhigay subxana wa tacala saas wey macana arrintaasi aayado ayaa ku sugan dadka fikiraya bay ugu sugantay aayadaha ilaahay waxaa ka mid ah awooddiisa iyo qudradiisa kutusaya samaawaadka iyo dhulalka abuurkooda yani waa aayad weyn waa min acdami alaayaati alkawniya ayay ka mid tahay haddaad samadan fiidhisaya say u dhisan tahay waa cajiib dhulkan iyo siduu u goglan yahay waa cajiib waxaa ka mid ah luqadaha aad ku hadlaysaan iyo midabadiina say u kala gedisan yihiin ula fiirsada bini aadamka aad arkaysaan ee malaayiinta ah mid mid aad ku khaldi ma jiro mid mid ku khaldi ma jiro labada mataanaha ee uurka kasoo wada baxay waa kala gedisan yihin sooma aabbihi hooyaa wada dhalay hal biyaa laga sameeyey hal meel bay wada deganaayeen oo kasoo wada baxeen xataa yani hawaday wada qaadanayeen iyo wixii o dhan waa isku wada meel haddana maca daalika isumana eka inaysan isku midab ahayn baa laga yaabaa wixii waa kala duwan yahi yaa sidan wax u kala duwi kara ya allah subxana qudro cajiiba wax kala duwi karta luqadahan kumanyaalka ahee bini aadamku ku hadlayo bal cirfaha adduunka fiiri intaas oo kun oo luqadood baa adduunka ka jira oo kulligiin aadam baa idin wada dhalay iyo xawe-e hal luqad unbayna xaawiye aadam ku hadlahayeene xaggeed ka keentay luqadaha faraha badan isfahmi mayno bal adugu sawaaxil soomaali ingiriis carabi china balaayo talyaani bal adugu wax kala fahm waxan kadaata markuu hadlayo war muxuu sheegahayaa mooyaane waxaad ka garama jirto isku hooyiye isku aabbaad natihiin meel baad ka wada timaadeen war waxan yaa sidan u kala duway allah baa kala duway subxana watacala qudro cajiibaa meesha ku jirta marka aayadahaas waaweyn baa layna tusaa waxaa laynoo tusayaa inaynu ogaano kownkan uu awood xoog badani inay ka dambayso awooddaana aan ku xidhnaano awooddaa ku xidhmo oo awoodahan kale ee yaryarkeen wax sheeg sheeganaya ka taga waxaay sheegayaan ma jirta macna saasaa layna baraya wa min aayaati ilaahay aayadihiisa waxaa ka mid a calaamadaha awooddiisa kutusaya waxaa ka mid a an khalaqakum inuu idin abuuray min turaabin cara xaggeeda ama ciid inuu idinka abuuray uma kadibna aadam baa laga wadaa asalkeennii baa laga abuuray uma kadibna idaa idaa markaaba antum idinku basharun dad baa tihin dadkaasoo tantashiruuna basharun baa tihin tantashiruuna xaalaad fidaysaan ood baahaysaan macna dhulka ku kala bahaysaan wa min aayaatihi ilaahay calaamadihiisa waxaa ka mida qudradiisa kutusaya an khalaqa inuu abuuray lakum idinka min anfusikum nafafiyaalkiina xaggooda inuu idinka abuuray aswaajan xaasas litaskunuu si aad ugu xasiishaan ilayhaa iyada xaggeeda xaaska si aad ugu xasiishood ugu degto ugu nasato saas way macnaa waa ka alla subxana wa tacala soo marray suurat lbaqara hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna labiskaagii wey ayad aduguna labiskeedii baa tahay macnaha waxa weye ninaan xaas lahayn waa qaawan yahay labiskaaga miyaad ka maarantaa maya haweentaan nin lahaynna waa qaawanta labis la-aan oo kaleeto wy maana labiskii ku asturayey ee ceebtaada qarinayey baa iyada labis baa sutim rabbina subxana wa tacala lama kamal maarmo wajacala alla wuxuu yeelay baynakum dhexdiina mawadatan kalgacayl iyo waraxmatan naxariis buu alla yeelay subxana wa tacala ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan laaayaatin calaamado waaweyn liqowmin dad bay ugu sugantahay yatafakaruuna oo fikiray wa min aayaatihi ilahay aayadihiisa waxaa ka mid a khalqu samaawaati samaawaadka abuuristooda iyo walardi dhulka iyo wakhtilaafu alsinatikum luqadihiina iskhilaafkooda alsinadu waa jamcu lisaan lisaanka luqadaa la dhaha carabka caadigana waa la yidhahda luqadana waa la dhaha hadda luqada laga wada wakhtilaafu alsinatikum iyo luqooyinkiina kala gedisnaanta ay kala gedisan yihin iskhilaafka iskhilaafsan yihin wa alwaanikum iyo midabyaalkiina iskhilaafkoodiiyo sida ay u kala gedisan yihin midabkii isku mid maaha luqadiina isku mid maaha ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan laaayaatin aayado ayaa ku sugan lilcaalimiina kuwa wax garanaya dad wax og inay wax ogaadaanna diyaar u ah maskaxdooda ka shaqaysiinaya kownkan ku fikiraya ayaa aayada ugu sugan yihin amaa ninka iskaga dhex noole isagu haafilkii moog iska dhex socdaayay kaasi waxba ka qaadan maayo wa min aayaati ilaahay aayadihiisa waxaa ka mid a manaamukum seexashadiinna hurdadiinna bileyli habeenkii aad seexanaysaan wanahaari iyo maalinta wabtigaa'ukum iyo raadintiinna raadintiinna min fadlihi fadligiisa aad raadinaysaan ina fi dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa kusugan laayaatin liqawmin dad bay ugu sugantahay yasmacuuna oo wax maqlay wa min aayaatihi ilaahay aayadihiisa waxaa ka mid a yuriikum an yuriikum inuu idin tuso albarqa dillaaca khawfan cabsiin daraaddeed wa tamacan iyo hungurigelin daraaddeed rajogelin wa yunazzilu alla wuu dejini min alsamaa'i xagga sare wuxuu kasoo dejinayaa maaan biyuu kasoo dejiyaa fa yuxyii markaasuu nooleeyaa bihi biyahaas alarda dhulku ku nooleeyaa bacda mawtiha dhulka dhimashadiisa kadib ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan la aayaatin aayadaa ku sugan liqawmin dad bay ugu sugan tahay yacqiluuna oo wax kasaya oo caqliloo wax garanaya macnaha wa min aayaatihi ilahay aayadihiisa waxaa ka mid a an taquuma inay istaagto alsamaau samadii iyo waalardu dhulkii biamrihi amarkiisa inay ku istaagaan uma kadibna idaa goortii dacaakum uu idin yeedho dacwatan yeedhid min alardi dhulka xaggiisa markuu idinka yeedho idaa markaaba antum idinku takhrujuuna kuwa soo baxyad takhrujuuna waad soo baxaysaanoo meeshaad joogteen baad ka soo baxaysaan wey maanaa aayadihii baa laynoo sii wadahay waxaa ka mid a ilaahay aayadihiisa kawniga innagana nicmo inoo ah hurdada aad habeenkii iyo maalintiiba seexanaysaan walu fiirso say ku timaadaa hurdadu maxaa dhaliya asalkeedu xaggee ka soo jeedaa miyaad fasiri kartaan maya lama fasiri karo saad u joogto unbaa daali wax unbaa ku qaban waka miyirkii waa kaa maqan yahay waana joogaa bal adugu fasir wakaas waa sir cajiiba sirtaa ilaahay baa abuuray subxana watacaala manaamukum billayli waalnahaar sida aadan uga maarminna u fiirso muddo gaaban ruuxu haddii hurdada laga qaado nicmada waxaad garataa markii lagaa qaadee wakti yar haddii hurdada laga qaadoo dhowr bari hurda la-aan ku dhacdo soo yani waalan maayo miiri miyaa u joogay maya saas waa isku dardarmanaya manaam hurdada aad seexanaysaan yaa idin siiyey allah baa idin siiyey subxana watacala waad ku nasanaysaan adoo daalan oo rafaadsan oo maantao dhan xamaalahayay baad waxoogaa yar isyaro tuuri haddaad soo kacdaba jinna waad ka xoog badantay nashaadkaaga iyo firfircoonida kugu jirta iyo yani maxaa ku bedelay jirkaagii daalanaa maxaa isbedel ku sameeyey waxoogaaga hurdadeed qaadatay manaamukum billayli wanahaar waa aaya rabbaaniya wey subxaana wa tacala waxaa ka mid a rabbi aayaadkiisa waibtiqaa'ukum min fadli raadinta aad raadinaysaan fadligiisa dheeraadkiisaaad raadinaysaan waxaad raadinaysaan risqi risqi markaad raadinaysaan waa dheeraad ilahay baad doonaysaan soo ma waxaad raadinaysaan cilmi baad raadinaysaan waa fadli ilahi awlaad baad raadinaysaan waa fadli ilahi waxaad raadinaysaan oo dhan gacantiisay ku jirta fadligiisaad doonaysaanoo asbaabtii baad la imaanaysaan orodkaad ordaysaan dadaalkaad samaynaysaan guursigaad guursanaysaan xamaalashadaad xamaalashadaan waa asbaabtii laakiin yaad wax ka rabtaan allah baad wax ka doonaysaan fadligiisaad u ordaysaan macna arrinkaasi waa aayadaha ku dhex sugan dad wax maqlayaysa ugu suganta haddii aynan waxba aad ka fahmi weydo dadka wax maqlaya ma jirto aayadaha ilaahay waxaa ka mid a inuu idin tuso hillaaca roobki hillaaca inuu idin tuso hillaacii roobkii oo soo socdo markaad aragto soo hillaacaya maxaa laydin tusayaa khawfan wa tamacan waa marka koowaad horta cabsiin baa ku jirta waa la cabsiin hillaacan soo socdaayo talo muxuu la imaan doonaa miyaad garan karta markaad matalan meel cidlaad joogto ama socoto tahay roobka ma jeclid iyo hillaaca waad cabsan soo ma cabsi waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo beer baa kuu go-ayso oo roobkiibaa batay oo marmar baadan rabin inuu roob do-o waad ka cabsanay hillaacaasi inuu roob keeno khawf mar waxaad is leedahay hillaacan soo socdaayo talow amu aafaad iyo cudurro la yimaadaan rajana mar buu ku gelinayaayo dadka qaarna raju gelinaya abaaruhu markay jiraan oo abaara dhacaan oo nabaad guur dhaco oo dhulkii wax ka soo bixi waayo roobka soo socdayo hillaaca soo socdayo dadkii oo dhan rajuu ku beeraya wa damacan rajiyo hunguri baa ku geliyo wallahi barwaaqaa loo bixi doonaa marka hillaaca soo socdayo roobka soo socdaay dadka qaarna waa ku farxayaan qaarna cabsi buu gelinaya yaa hillaaca keen allah subxana wa tacala wuxuu yahay ma garanaya samada ayuu biyo alla ka soo dejiyaa biyahana dhulku ku nooleeyaa wax kaga soo saara arrintaasi waxaa ku sugan aayad ayaa ku sugan liqawmin yacqiluuna dad wax kasayo oo caqli loo garasho leh bal u fiirsada aayadaha qur-aanka waxaa lagu khatimay marka aayaadka kawniga laga hadlayo qawmin yatafakkaruuna lilcaalimiina liqawmin yasmacuuna liqawmin yacqiluuna saasaa la leli macnaha waa in aan isticmaalno caqligeenna dhegaheenna indheheenna inaan isticmaalnoon u isticmaalno inaan fahanno ilaahay aayaadkiisan meesha ka muuqdo markaasaa wax inooga baxayaan oo duruus inooga baxaysaa macnaha alla aayadihiisa waxaa ka mid a subxaana wa tacaala inay samada iyo dhulkuba taagan yihiin amarkiisana ku taagan yihiin bal adugu garo samadan inugu wareegsanaya sida qubadii oo kale teendho oo kale korkeenna uga dhisan maxaa haya ya adiga guri yar intaad saa u taagto hadda masaajidkan oo kaleeto masaajidka hadda hoos suma hoos dhino maxaa inaga haya saanqaafkiisa tiirar baa haya sooma tiirar iyo derbiyaa haya wax derbi la-aana oo hawadaa ku dhisan oo wax haya uusan jirin miyaanu dhisi karnaa maya wuu soo dhici bal samadan taagan haddana tiir haya uusan inoo muuqanin soo wax xegsho badan maaha awoodda ku tidhi saa u taagnow tiir la-aan ma awood sahlanba ee ay ka amar qaadanayso bal dhulkan isaga laftiisa fiiri iska fidsan iska fidsan ee wax walba korkiisa ku yaallaan awood baa isagana saa u fidisay arrinkaana waxaa ku sugan aayad cajo badan baa ku sugan sidaasuu xaalku u yaallaayo waxaanaad arkaysaan oo dhana idiin muuqdaayo wax caadiya idinka idinla tahay laakiin marna nicmaa idinku jirto idinkaa ka faa'iidaysanaya marka labaadna darsi baa idinku jiro allihii abuurtay buu idin baraya waa haddaad ka faa'iidaysanaysaan wey macnaa marka kadibna markii xaalku dhammaado oo adduunkan la gabagabeeyo oo meeshii aad geli lahaydeen aad gashaan ood qubuurta gashaan xilligeediina la gaadho halkaa aad ku jirtaan baa laydinka dhawaaq idaa dacaakum dacwatan min alardi dhulkaa laydinka dhawaaqiyo meeshaad gasheen soo baxaa laydin dhihi markaasaad soo yaacaysaan ma meeshan waxaad moodaysaa in yani waxa hawl adag ay u baahan tahay oo yani in yani kan soo qabo oo kan soo qabo bal isku day inay isqabtaan iyo bal laftan laftan saar oo ma isku haboon yihiinoo maya bal haddana kala fakiyo bal haddana isku day oo ma jirto idaa dacaakum dacwatan soo baxa unbaa laga dhigi hal mar baa suurka la afuufayaa nin walba meeshuu galay buu kasoo istaagahaya kun unbaa inagu filan kun ahaw bas yaa yaqaana meeshaad gashay xaggee lagugu aasay maxaad la kulantay meeshii baad kasoo baxaysa ilaahay subxaana wa tacaala qudradiisu waxaynu moodayna maaha awoodiisuna waxaan malaynayna ma aha taasaa walaaliyaa layna barayaayo aayaadku ayna barayaan macna wa min aayaatihi ilaahay aayadihiisa waxaa ka mid a manaamukum seexashadiinna bileyli habeenkii aad seexanaysaan iyo wannahaari maalintiiba wabtigaa'ukum iyo raadintiinna min fadlihi fadligiisa aad raadinaysaan ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana la aayaatin aayado ayaa ku sugan iyo calaamado waaweyn liqowmin dad bay ugu sugan tahay yasmacuuna oo wax maqlaya inay maqal inay wax maqlaan oo wax qaataan diyaar waawe wa min aayaati ilaahay aayadihiisa waxaa ka mid a yuriikum an yuriyakum inuu idin tuso anti baa meesha ka xadta naasibada ahayd sida macnaa waxa weeyaan yani aayadaha kale macnaa wuu ku keenay ayb an yuriikum an yuriyakum inuu idin tuso alfarqa hilaaca inuu idin tuso ayaa aayadihiisa ka mid khawfan cabsiin daraaddeed iyo wa tamacan damacgelin daraaddeed hunguri gelin wayunazilu wuu dejini alla min asamaai xagga sare wuxuu kasoo dejiyaa maaan biyo fa yuxyii markaasuu nooleeyaa bihi biyaha alarda dhulkuu ku nooleeyaa bacda mawtiha dhimashadeeda kadib dhulku markuu nabaad guura kadib ina fii dalika arrinkaa dhexdiisana waxaa ku sugan la'aayaatin liqowmin dad bay ugu sugan yihiin yacqiluuna oo caqli lahoo caqligooda ka faa'iidaysanayo wax ku fahmaya kuwa way macna wa min aayaatihi ilaahay aayadihiisa waxaa ka mid a an taquuma inay istaagto alsamaau samadii iyo waalardu dhulkiiba biamrihi amarkiisa inay isku taagaan dhulkuna amarkiisuu ku taagan yahay samaduna amarkiisay ku taaganta uma kadibna idaa goortii dacaakum uu idin yeedho dacwatan yeedhid hal mar ah oon lagu celinaynin min alardi dhulka xaggiisa markuu idinka yeedho idaa markaaba antum idinku takhrujuuna kuwa soo baxayaa tihiinoo meeshay galeen ka soo baxay walahu alla keligiibuu u sugnaaday man makhluuqaadka fi samaawaati ceraryaalka dhexdooda ku sugan iyo walardi dhulka dhexdiisa kullun dhammaanna lahu alle ayay qaanituuna kuwa adeecsan yihin wa huwa alle alladii midka wey yabda'u bilaaba alkhalqa abuurka uma kadibna yuciiduu soo celiya wa huwa soo celiska ayaa ahwanu fudud calayhi alla korkiisa walahu ayaa ahwanu fudayd badan calayhi alla korkiisa walahu alla ayuu u sugnaaday almathalu sifada alaclaa ee ugu sarraysahay sifada ugu sarraysahay sifooyinka ilahay baa iskale fi samaawaati samaawaadka dhexdooda iyo waalardi dhulka dhexdiisa wa huwa alle alcasiizu midka qaalibka weye alxakiimu ee falsaway rabbi subxaana wa tacaala makhluuqaadka samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda ku sugani dhammaan ilaahay baa iskale isagaa abuurtay isagaana maamula isagayna u noqon doonaan dhammaantoodna isagay adeecsan yihin kullun lahu qaanituuna maxaa laga wadaa isagay u hogaansan yihin hogaansankan waxaa laga wadaa awooddiisa iyo maamulkiisay wada raacsan yihiin oo kama baxsana xataa midka diidan ee la soo taagan maba jiraba wax ilaah la yidhahda maba jiraba maamulka ilahay baa ku kor socda maqaadiirta ilaahay baa ku kor socota isaga oo raalli aan ka ahayn ama raalli ha ka ahaado ama yuusankan yaaba la tashanayo ya wuxuu la taagan yahay maba jiraba waxaad sheegaysaan waana la maamulayaayo allah subxaana wa tacaala markuu doono wuu dili markuu doonuu abuuray markuu doonuu caafimaad ka qaadi markuu doonuu caafimaad siin markuu doonuu xoolaha ka qaadi markuu doonuu kursiga ka qaadi markuu doonuu carruurta ka qaadan maamul buu ku socdaayo kama hoos baxsana ilaahay maamulkiiso waa qasban yahay soo ma waa qasban yahay isaguna muxuu la taagan yahay maba aqaanaba maba jiraba somal waa hogaansan yaho ilaahay maqaadiirtiisa wax ka hoos bixi kara ma jiro ka diidan iyo midka ogol labaduba amaa khalqiga mu'miniinta ilaahay rumaysan ayagu maqaadiirta ilaahayna waa ku hoos jiraanoo way maamulaysaa ilaahay sharcigiisiina waa u hogaansan yihiinoo way isu dhiibeen labada dhinacba iyagu waa ka hogaansan yihin kullun lahu qaanituuna khalqigoo dhan ilaahay bay u hogaansan yihiin oo wax ka hoos baxsani ma uu jiro walow naftaadu ma marka qaarkood been baa kuu sheegtay macna allah subxaana wa tacaala khalqiga isaga abuuray isagaana soo celiya soo celintaana uga fudud wa huwa ahwanu calayhidaas bay culimada qaarkood waxay leeyihiin ahwanudaasi afcala tafdiil lagama wade bimacnaa waxaa laga wadaa hayinun calayhi waa u fududahay maxaa yeelay ilaahay wax u kala fududay ma jiro ilaahay awooddiisa wax walba waa u sameeyey sooma shayga ugu yar iyo shayga ugu weyn shayga ugu adag iyo shayga ugu fudud ilaahay awooddiisa waa u sameeyey maxaa yeelay ilahay muxuu wax ku abuuraa wuxuu wax ku abuuraa inuu yidhaahdo kun sooma kelimadaa kun la yidhaahdo ayaa khalqigoo dhan abuur lagu abuuray oo alla ku abuuray subxana wa tacala samaawaadka markii la abuurayay ad arkayseen samaawaadka aad arkaysaan markii la abuurayay wuxuu ku abuuray kun unbaa lagu abuuray makhluuqaadka midka ugu yar ee quraanjada marka la abuurahayena maxaa lagu abuuray kun unbaa lagu abuuray khalqiga abuurkiisi iyo soo celintiisu waa isugu mid markaa sooma ilan kulligood kun unbaa lagu wada abuurhaya sooma kelimadaa kuna unbaa lagu wada abuuraya marka wahuwa ahwanu calayhi laba mid culimada qaarkood waxay leeyihiin in la yidhaahdo ilaahay waa u fududahay soo celintu waa afcal tafdiilka laga daayo waxaa ka fiican in la yidhahdo wahuwa ahwanu calayhi luuqad ay iyagu fahmayaan baa lagula hadlayaa khalqiguye idinka marka laydiin fiiriyo bilowga iyo soo celintu soo celintaa fudud sooma innaga markaa awoodeenna loo fiiriyo khalqiga shayga markaad bilow kuguyo kugu cusub yahay iyo markaad horay intaad u samaysay uu baaba'ay marnaba aad soo celinayso sidiisii ku soo celinaysaay marka dambuu fudud yahay sooma wa huwa ahwanu calayhi waa khalqiga awooddiisa marka la fiiriyo amaa awoodda ilaahay waa u siman yihiin kadib baa rabbi wuxu uhi walahu lmathalu laclaa sifada iyo tilmaanta ugu sarraysa tilmaamaha ilahay baa iskale subxana wa tacala sifada macnaha waxaa laga wadaa allah subxaana wa tacaala shay kasta oo ammaan ah ama sifo ah ama wasfi ah ama tilmaan ah midda ugu sarraysuu ka leeyahay awood awood soo sifo maaha awooddu waa sifo midda awoodaha ugu sarraysuu leeyahay nolol soo sifo maaha nololaha midda ugu sarraysuu leeyahay cilmi waa sifo cilmiga midka ugu sarreeyuu leeyahay soomale naxariis waa sifo midda ugu sarraysuu ka leeyahay naxariisaha shay walba oo wasfi ah oo laysku ammaano midda ugu sarrayso ugu qiimo badan buu alla leeyahy subxana wa tacala saasaa macnaha len walahu lmathalu laclaa samaawaadka xagga sariya xagga hoosada alla subxaana wa tacaala sifaadka kuwa ugu sarreeyuu ley rabbi subxana wa tacala sifo dami ah ama cay ah ama naqsi iyo dhimanaan keenaysa alla subxaana wa tacala waa ka nasahan yahay khalqigaa tilmaantaa iskale lakin ilahi subxana wa tacala ma ula walahu alla keligiibuu u sugnaaday man makhluuqa fi samaawaati cireryaalka dhexdooda ku sugan walardi iyo dhulka dhexdiisa kulli isagaa iskale kullun dhammaan lahu isaga ayay qaanituuna kuwa u hogaansan yihiin oo adeecaya wahuwa alle alladii midka wey yabda'u bilaaba alkhalqa abuurka isagaa bilaabay uma kadibna yuciiduhu wuu soo celiyaa wahuwa soo celiska ayaa ahwanu fudayd badan calayhi korkiisa oo alla waa u fudud yahay soo celiskuya kuma adka walahu alle keligiibu waxaa u sugnaaday almathalu wasfiga iyo tilmaanta alaclaa ee ugu sarraynta badan tilmaamaha jiriyo sifaadka jirata ugu sarraynta badan allah iska leh fi samaawaati samaawaadka dhexda iyo walardi dhulka dhexdiisa wa huwa alle alcasiizu midka qaalibka weye ee ka adag addoommadiisa alxakiimu falsano shay walba meeshiisa uu lahaa allah dhega wey subxana wa tacala hadha bilahi tawfiiq wa sala allahuma waslama cala nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam